waa hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari waxaa kusoo dhawada xubinta wargeysada waxeelaha kala doonaya qore wargeysada kale haddii standard iyo sidoo kale daily nation hoos waxali baalkan dhegeystayaasha aan ugu soo qaadano mise aan ugu soo xulno qodobada markaas ugu weyn waxyaalaha markaas ugu weyn wargeysada ay qorayaan maalin weliba halkan aan ku egno marka laga reebo sabtada iyo xadda qeybaha haddama dhegeystayaashan fursad u siyaasa kusoo kaakacen kuwa bariisteen maqalka idaacadda waxaan filaya dhammaantiin inaad si qurux badan kusoo wada kacdeen iskagana warqabtaan jaarka dariska cidda wax karsatay cidda aan wax karsanin cidda bugtay cid aan bukan dhegeystayaal dhammaan xaafadaha waa inay iska warqabaan dhegeystayaal subax weliba markaas soo waabariisato waa inaad ogaataa dadkaada ehladaada qaraawadaada dadka jaarka waa muhiimadda dhegeystayaal bulshadaas dhexgalkeeda xitaa qayba ka tahay dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iyo maqalka idaacadda hayga dheeraan hayga fogaan dhegeysta bal iminka wargeeska u horaan soo qabta saaka waxuu halka faahfaahin kaga bixinayaa waana bogiisa lixaad wargeeska the standard waxaa halkan uu ka qorayaa saake calaamada su-aal ayuu saaray waay raila sababtu maxay tahay raila odinga uu u joojiyey isku soo baxyadii uu doonayay inuu qabto maalinta laba iyo tobnaad ee bishan taarikhda markay tahay ay ahayd la doonaya inay labawaa taarikh laba iyo toban ee jamhuuriday maalinta dabcan wadanka lagu dabaaldegayo maxaa diiday ama markaas iminkan maxaa ka hor istaagay shalay markaasi madaxa dabcan aqalka hoose waa dabcan madaxa baarlamaaniga ah dalka ayaa markaasi soo saaray warbixin qaybta markaas zimiyo ka matala baarlamaanka waxayna sheegeen in raila uu hakad markaasi geliyay waxaana halkan faahfaahin wargeeska kaga bixinaya sababta markaasi kulamada loo joojiyay iyadoo horaan isbuucan maalintii arbacadii uu shalay dabcan waa maalintii arbacadii uu sheegay raila odinga in kulamo isku soo baxya uu doonayo in mar kale la qabto laguna qabto kayoole laakiin taasi ayaa hadda isbedeshay waxaana uu ka hadlay dhibaatadii xaaladaha wadanka iminkan uu wajahayay sida dowladda ruto ay wadanka u hogaaminayso iyadoo aragtida ay dadweynaha uu ka hadlay waxaana ay uu sheegay in dadweynaha aysan dabcan waxyaalaha ay wadaan ama waxyaalaha ay ku hogaaminayaan dowladda xukuumadda ruto inay tahay qaab qaldan waxaa ka mid a uu leeyahay micishada sixir bararka iyo sidoo kale arrimaha qutulduruuriga ee dadka dabcan inta badan ay ku nool yihiin dadka shacabka oo sare usii kacday weli oo waxba uusan ka qabanin xukuumadda ama waxba ay ka qaban xukuumadda ruto waxa uu sidoo kale soo hadal qaada arrimaha shidaalka oo weli waxba aan iska bedelin sare una sii socdo oo laga yaaba xitaa maalmaha sida uu raayila sheegaya in wax lagu sii daro waxaa sidoo kale uu ka hadlay waalidiinta oo hadda culeyse kale dusha la dul saaray ee ka mid ah qarashaadka lacagaha fiisaska ama lacagaha iskuulaadka waxaana sheegay intaasi marraa ee dabcan xukuumadda ruto wada marraba ay u dulqaadan karin waxa uu sheegay in ay doonayso kuna sixi doonto xukuumadda ruto arrimaha saxda arrimaha loo baahan yahay in wax badan ay ka ogaadaan hogaaminta arimaha waa hogaaminta arrimaha dawliga waa sida ruto oo raila uu sheegaye laakiin taasi hadda ayaa faahfaahin kadib kulamo ay qabsadeen kana hadleen inkastoo laakiin wargeeska wargeysada ay kala qorayaan arrimo kala duwan laakiin halka wargeeska saaka wuxuu qeybtiisa wargeeska destan wuxuu halkan leeyahay waa kulamo ay shalay markaasi gaareen isla gaareen ayaa markaas laiska waafaqi waayey iyadoo dhinacyada kala duwan ee lagu dhiirigeliyay inay arrintan ay ka waantuwaan oo isku soo baxyada iyadoo dabcan wadanka markaas laga xusayo waxauna markii dambe sheegay ondanyi oo ah dabcan warbixinta statementska akhrinayay sheegana in dabcan dadka ay doonayaan inay waqti la qaataan dabcan fursadaha jamhuuriga maalinta ciid waa maalinta markaas wadanka oo dabcan kulamo kala duwan ay dowladda sidoo kale ayadana qabsanayso laakiin in haddana markaas laisgarab ordi karin ay ku tahay mid wejagabax ku noqon karta raila odinga iyo weliba taageerayaashiisa laakiin aragtida taageerayaasha ayaa la weydiiyey iyo sidoo kale kulamada kuwa ka soo qayb qaatay hogaamiyaasha ee azimiyo laumoja kuwaas haddana isku fahmi waayey sida wargeeska uu qorayo waxaa hadda raila markaas la gudboonaatay sida markaas kaga haboon in si deg deg ah lagu joojiyo ilaa laakiin ay sheegeen in kulamo kala duwan ay ku qabanayaan guud ahaan wadanka laakiin wargeeska kale asaga halkan wuxuu faahfaahinka kaga qoraya wargeeska wuxuu leeyahay maxaa hadda diiday in markaasi madaxii dhegeystayaal azimiyula umoja in hadda uu dabcan si deg deg ah ku joojiyo kulamada markaasi ee kenyaanka ay doonayaan inay ku tagaan taageerayaashiisa khaasatan ee dhanka kayooleh oo jakaranda waa garoonka jakaranda dhegeystayaal ee nairobi madaxa madaxa mucaaradka ayaa hadda dabcan dabcan lagu soo dhaweeya leeyahay united state africa leadership summit ama kulan markaas a u ee leedahay ayaa dabcan uu ka qaybgelayaa dhanka isaga u qaabilsan dhanka kaabayaasha iyo weliba horumarinta qaaradda africa waana bosishonka markaasi loo magacaabay labada kun sideed iyo tobankii taasi ayaa hadda kulankaasi ka qayb geli doonaa taasi ayaa markaasi wargeyska kale daily nation isagana uga hadlaya inkastoo laakiin kala aragti haddana la kala qorayo iyo weliba kala tusaale ay wargeysada kala qorayeen ayaa haddana xaqiiqda weli aan la soo saarin ee ku aadan sababta markaasi loo joojiyey raila kulankiisa iyo raila isku soo baxyada uu doonayo in waa bishan labiy tobanaad ee taarikh labiy toban ay dadka taageeradiisa halkaas iskugu imaadaan taasi inta badan weliba waa qaybta markaas azimiyo ka tirsan ay inta badan isku waafaqi waayeen iskuna fahmi waayeen in ay xubi in dabcan isku soo baxyada dabcan dhammaantood aysan raalli ka ahayn dhinacyada kala duwan oo kala hadleen wargeyska bogiisa shanaad iyo wargeyska bogiisa lixaad daily nation iyo sidoo kale the standard ayaa faahfaahin kaga bixinaya saaka baarlamaanka waxay hadda markaasi doonayaan in odit ama baaritaan ama xisaab baaritaan lagu sameeyo madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta oo markaasi muddooyinkii u dambeeyey dabcan lacaga fara badan isticmaalay lagu tilmaamay lacagtaasi afar dhibic laba trilyan oo lacagta oo qaab qandaraasa ee lagu qaatay xukuumadda ama xukuumadda wakhtigaasi joogtay ay qaadatay waana taamkii ugu dambeeyey taasi tilaabada lagu qaaday iyo sida lagu meelmariyey iyo habka loo adeegsaday ilaa had aan kala cadeynin ayay hadda doonayaan in arrintaasi la gudagalo sidoo kalena baaritaan deg deg ah lagu qaado si lagu ogaado habka loo adeegsaday iyo qandaraaska lagu mashaariicdaasi loo adeegsaday sida wargeyska qeybtiisa boggiisa dambe uu saaka halkan ka qorayo waxaana ka mid ah dhegeystayaal waa sectionka markaasi nairobi express way oo waddada casriga ee nairobi laga dul dhisay ama laga ballaariyey waddanka taasoo hadda odit markaasi ku socoto sida horaanba ay sheegtay xukuumadda waa xukuumadda hadda markaasi xilka haysa ee ruuto baaritaano kala duwan iyo weliba dabagal xoogan lagu sameyn doono habmaareedka iyo habwaa habmaareedka iyo hab waa habmaareedka iyo habka loo fuliyay lacagahaasi in la doonaya in dabagalkeeda lagu soo ogaado nidaamka ay xukuumadda u adeegsatay ee xukuumaddii hore waa xukuumaddii hore uhuru kenyatta taasi hadda ay dabcan la taalla maxkamadda go-aamadeeda ay doonayaan in si degdeg ay ku soo saaraan iyadoo waa qaybta markaasi xeerelaalyaha dalka iyo sidoo kale madaxa qaybta baaritaanada u qaabilsan lacagaha dhegeystayaal xisaabaadka laga doonaya in si deg deg ay ku soo saaraan caddeemo saxna ay bannaanka la keenaan ee ku aafaq ee la xiriira habka loo qandaraasada ay ku baxeen iyo sida lacagtaas tirada badan ee u adeegsatay xukuumadda waa xukuumadda uhuru kenyatta waa uhuru kenyatta madaxweynihii hore wargeyska wuxuu saaka halkan faahfaahin isagana ka bixinaya dhegeystayaal waxaa kulan markaasi shalay lagu soo dhaweeyey uu ku tegay qaybta galbeedka dalka madaxweynaha dalka waa william samoy ruto waxaana soo dhaweeyey madaxa ururka shaqaalaha ee dalka francis atwoli oo dabcan horaan cilaaqo dhanka siyaasada aysan ka dhexinin laakiin muddooyinkii u dambeysay dabcan waa maalimihii u dambeysay ayaa halkaasi kulan madaxtooyada ka dhacday lagu qaabilay waa francis atwoli waxaana arrintan kasoo shaqeeyey senatarka boni khalwaale iyo sidoo kale wasiirka waa madaxa wasiirada dhegeystayaal waa ninka lagu magacaynaysa musalia mudavadi iyo sidoo kale wasiirka sportiga waa nababu waa namamba ayaa markaasi soo arrintan kasoo shaqeeyey sidoo kale waa afayeenka baarlamaanka moses watangula waxaana ay hadda dabcan doonayaan in xukuumadda ruto uu marka dabcan doonaya inuu la shaqeeyo waa sida wargeyska halka uu ku qoray francis atwoli kulanka ayaa markaasi micno fara badan hadda soo saaraya iyo sida ay markaasi xukuumadda ruto uu doonaya inuu la shaqeeyo francis atwoli horaan ayaa looga bartay weliba xukuumaddii hore oo markaas isagoo sidoo kale aada u taageera inta badan raila odinga ayaa hadda markaasi si dirq ah kaga soo bax halkaasi kadib markii halkuu asagii kasoo jeeday galbeedka dalka ee dhammaan ay wada raaceen xukuumadda ruto ayaa hadda wuxuu markaas isaga keliya ka joogday keliya ka joogay mid dibajoog dibadjoog ah hadda ayaa u suurtagelinaysaa in mar kale uu cagaha markaas ula soo galo mase lugtuu la soo galo xukuumadda ruto waxaana tani inta badan khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda tilmaamaya sheegayaan inuu ka cabsanayo sidoo kale in la farageliyo shaqadiisa oo asaga uu u wen yahay madaxa shaqaalaha ee dalka ee francis atwoli sida wargeyska saaka bogis halkan uu qorayo faahfaahin iyo macluumaad wargeyska wuxuu dhinacyo fara badan ka taabanaya qaabka nidaamka iyo qaabka siyaasadeed uu ku galay bartamaha dalka uu doonayo inuu ku ballaariyo kuna xididaysto madaxweynaha dalka iyo mustaqbalka dambe ee siyaasadeed sida wargeyska halkan uu qorayo qaybta afraad halkaas tegeysa waxaa sidoo kale baaritaano iyo weliba xabsi la geliyey dhegeystayaal waa egaton jaamacadda egaton fas jansala isak kibwagi oo iyo sideed kale oo markaasi ku guul daraystay sidoo kale baanmaray arrimaha bixinta lacagaha ee waa dabcan waa barayaasha ee jamacadaasi wargeyska buggiisa labaatanaad wuxuu halkan ka qorayaa mahantaan tegna dhegeystayaal wuxuuna faahfaahinka ka bixinaya leeyahay iyadoo dabcan inta badan ay iska indhatirayaan sidoo kalena aysan doonaynin in lacagaha sida ugu habboon ay ku bixiyaan iyadoo egerton ay tahay mid dabcan ay xukuumadda ay gacanta ku hayso mise dowladda iyo wasaaradda waxbarashada ayaa haddana waxaa leeyahay waa vice chancelaha waa ninka markaas gacanta ku haya jaamacadde in inta badan ay iska indhatirayaan sidoo kalena ay barayaasha ee lacaga fara badan aysan siinin ay inta badan ay ku leeyihiin halkan ayay maxkamadda horaan ku amartay in si deg deg ah lacagaha lagu siiyo laakiin taasi ayay baalmareen oo hadda waxaa markaasi ay isku dayaan ama ay mudanayaan xabsi wargeyska boggiisa labaad oo labaatanaad ayaa isagana saaka qoraya wargeyska the standard wargeyska halkan isagana saaka wuxuu ku qoraya dhegeystaal ama waa qeybta wargeyska boggiisa ee dambe waa daily nation iskuullada oo hadda markaasi xiran iyo weliba maamulayaashooda ayaa sugayaa transfer ama in markaasi la kala badbedelo dhammaantood wargeyska ayaa hadda iskuulka qofka iyadoo la doonayo in iskuullo kale lagalageeyo dhammaan ama isudhexgal xoogan la sameeyo macalinka joogo macalinka joogo dabcan tusaale kan nairobi joogo ayaa laga yaabaa inuu tago xeebta kan xeebta ayaa laga yaabaa inuu tago waa dabcan maamulayaasha ayaa laga yaabaa inuu tago meelo kale ama magaalo kale halka kan gobolka waqooyi bari joogo laga yaaba in gobol kale uu tago halka kuwa gobolkana ay dabcan gobolada kale tagaana gobolka waqooyi bari waa arrimaha iskudhexgal ee bolis ee dowladda markaasi doonayso in arrintan ku yarayso waana qaabka nidaameed ee hadda dowladda iyo wasaaradda waxbarashada ay ka shaqaynayso kulan hadda markaas oga soo xeebta ayaa arrimo fara badan ay sugayaan inkastoo weli aysan kala garanaynin halka la geyn doono iyadoo iskuullada ay cabaar ay xirnaan doonaan ilaa inta laga gaara bisha kale waa bisha koowaad ee sanadka soo socda labada kun saddex iyo labaatanka taariikh ilaa iyo labaatan ilaa markaasay kala ogaan doonaan oo marka iskuullada dib markale loo furayo dhegeystayaal tani waxaada markaasi laga doonayaa in qaabka waxbarashada qaabka tayeenta iyo weliba qaabka la tacaalida caruurta iyo weliba manhajka c b c iyo weliba la shaqaynta macalimiinta ay noqon doonto mid markaasi ka shaqayntooda inkastoo laakiin horaan markaasi laga soo shaqeeyey oo la jiray in qof weliba macalin weliba deegaankiisa la geeyo si halkaas wax oga baro ayaa hadda booliskaasi lasoo markale lasoo dhereendherinayaa iyadoo la doonayo guddiga shaqaalaysiinta ee dalka waa guddiga markaasi shaqaalaysiinta macalimiinta ee t s c loo yaqaano in waxaa loo yaqaano delocalization policy la sameeyo isdhexgalka qeybaha deegaanka dhegeystayaal iyadoo nidaamkaasi hadda ee inta badan ay qaarkooda ay aada u dhalisan yihiin qaarna ay aada u taageersan yihiin laakiin waa shaqaale sida adiga doonto laguma sameynaya balse sida dowladda sameynayso ayna markaasi aada ogolaataa dhegeystayaal laakiin sida ku cad wargeyska boggiisa markaad fiirso dhegeystayaal wuxuu qeybta dambe faahfaahin kaga bixinayaa nidaamka hadda ay markaasi dowladda ay kaga go-an tahay waa dabcan waa qaybta xakameynta dhegeystayaa leh ee macalimiinta iyo weliba maamulayaasha xakameyntan ayaa hadda cid weliba ay dabcan dusha noqon doonto mid si dhow lala socon doono iyadoo manhajka c b c hadda markaas dowladda gacanta ku hayso ayay sheegayaan in xakameynta macalimiinta weliba maamulayaasha ay noqon doonto in si dhow lala socon doono nidaam kale hor leh nidaam waalidiinta nidaam macalimiinta iyo weliba nidaam ard ard waa qayb dabcan xukuumadday doonayso inay ku xakamayso dhammaantood manhajka iyo weliba qaybtiisa dambe iskuullada macalimiya waa dabcan macalimiintooda waa raalli aad waa maamulayaashooda ayaa halka dabcan la doonayaa bal qaabka wax ka bedelka ay wax doonayaan inay u sameeyaan ama ay kusoo kordhiyaan deegaanada iyo kountiyada qaybta dambe wargeyska soo qabso oona ka dabcan faahfaahinta macluumaadka halkaasi ka akhriso dhegeystayaal bal imaankan dhegeystayaashan fursadda siyo saakase kusoo kaakaceen ku abarisa maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiisu wax wanaagsan dhegeystayaal qadka hore saaka dhegeystaha fursadda haddaan siiyo soo dhow walaalan ku salaamaya magacaaga
magacayga waa wacan maxamed soo dhow wacan
maasha allah ku dhowaha walaal qaaliya haye jeega deganaa lagu abariistay wallaahi intaan ka warhaayo alxamdulilah habar dheere wax qaylay buuqna maa maqla alxamdulilah xanuunna iska jira iyo daacuun Mhm.
marka inta xanuunsan allah caafiyaan leh inta dhimatayna allah u naxariisto Mhm.
dhammaan asxaabteyda qaaliga ee salaama meel walbay joogaan Mhm.
iyo dhammaan maxaa la dhahaa ee wariyaasha oo adiga ugu horreysid farsamo yaqaanka kulli wadan salaam shukran wariyan jimco wanaagsan walaal qaaliya aad baa mahadsan tahay gabadhaas waxaa way mahadsan tahay xigaha kala soo dhow walaal subax wanaagsan ku salaamaya waa ku salaamayaa
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
حسين حجر جريب huseenow saaka xigay jareerka
الحمد لله رب العالمين حنا جريب محب الواقع haye الو waa ku maqlayaa
كيف حال معاي محاسب الا عصر الا صدح ساعة Mhm.
يفر انت في الوجه في الوجه haye
وان بر واقول ايران وان صوب بربري الحمد لله رب العالمين وحدي فمارتي aad iyo aad
الا بلاني هذا راسه وجرا لكن جزاه بلاني كما ولعني Mhm.
ايضا الله صور عليهم لين ابارك الله قد القال انت هذا ولي راسه وجرا shukran aad baad mahadsan tahay xuseenow
والله مضان aad baad mahadsan tahay saaxiib xagar jareer way rubaysatay walaal soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamayaa
walaal aad iyo aad baan kuu salaamay waxaan jooga xerada xagar dheere ma garad iska gaadi fadlan raadiyaha naga dhegaysanayso adoo mahadsan soona dhowow
waan dhowahay aad iyo aad baan kuu salaamayaa walaal ilaahi waan ugu waaberiisiiyey waan ka fiicanahay wax dhiba ma jiro isbitaaladii aad baan bukaanka u jiifaan aad baal subana baa dadkii qaxootiyi aad ugu dhacay taas baan iyagu lagu welbaarsay sida kale waad ka fiicanahay ma garad Mhm.
alxamdulilah alxamdulilah aad iyo aad baan kuu salaamaya roobna ilaahay waana siiyey ilaahay waan qabognay hadda aad iyo aad baan kuu salaamaya walaal macane shukran aad baad umahadsantay walaale wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xeryaha qaxootiga iga soo wacay xigaa kale qadka telefoonka sinayaa asagana saakabal deegaanku ku sugan yahay maxaa la hadalhayaa tuulada qaryada magaalada soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum raxmatullahi barakatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa saciid cabdullahi wajeer soo dhow saciid
alxamdulilah walaal waa dhawaan nimadan kula daraysana Mhm.
axwaalka allah subxaana watacaala u talgalay kula socdaan aad iyo aad alxamdulilah waan qabay maxamed sii hore manayna kuleylka alxamdulilah waan haay Mhm.
walow meelaha tuulooyin dadka aad loogu rabtay hadda magaalada rabta ku yiri balse aad iyo aad baan u rabsan alxamdulilah haye marka dhanka habareentana waxaanu leenahay muslimiin meel kastoo jamacbalaha ilaah ka dulqaad sababta oonu soo kayn raacay maqalka idaacadana mid kastoo saaxiib adiga dhegeystayaalka oo sabaax alkhayr
shukran aad baad umahadsantay saciid wajeer xigaha qaleeqadka telefoonka saaxiibada inkastoo qadadka telefoonada ay kusoo carinayeen laakiin fursadan kalaansiya dhegeystahan walaal soo dhow suwax wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow macalimo maasha allah macalinkii macal dhaal allah kaaga dhigo waa macalimow xagar dheeraan kaa soobi ahaa ma garati
ka waran saaka xaga dheera ilaah baa mahadle ilaah baa mahadle abo adduun waay lama heli doonay saakii alxamdulilah baabuurta waa isdaw marahaysa ariga waa foofi dadka waa laisdhex marahaya raashinka waa la qaadanaya ma garati haye aaran aan qabnaa ilaahi caafimaad allah wada siiyo bini aadamka caafimaad allah siiyo cudur baa jiro ma garati haye colka nabad allah noogu bedelo waalidiinteyna allah u naxariisto ma maqati aamiin intii dhimatay meel khayr qabta allah mariyo intii joogteen allah u kaalmeeyo walaalkii macaan heshiis allah naga wada dhigo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu soo dhow walaal aan ku salaamayaa subax wanaagsan الو وعليكم السلام يا ابو يوسف بكر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamuudow haye والحمد لله ما له Mhm.
نيكو مومباسا
magaalo xeebeedka mubaase ka waran saaka مومباسا aad u fiican tahay haye siwaa inay odayaasha cawaadkooda waxaa weeye beseetu bana mibotea bana besio waa zee ku hafi
oo meelaha xaggana lagu gacaweeyo lacagtooda ka cawaadeen oo adiga lacagta gaar masalahan iyo dhankaas gaarsaanku ogana mumbaasaa la aaday
مومباسا waa cawaadaya ba nimanka waxay leeyihin ah waa zee bana besaaka wiyo mibotea oo rais vip war waxaan dhahay sartiiba war waxaa isbedel hadda waxaa yeel doontiin
haye marka warka baasa waa isku fiican walaalo marka waxaa leeyahay si- eh, macadka waan soo dhaweynayna anaga macalimiinta la kala bedelayo waxaas ma garanaysa Mhm.
kalaamku fiicnaa wey maxaa yeele ilmaha macalinka oo iska jooga toban sano meel haye ilmihii way baranayaan gurtiisa oo dhan bes waa- waa- akriskiiba waaba iska daraawayan sax
marka hadduu macalin cusmaan imaado oo kisumu ka imaado Mm.
ishaarato Mm.
haddee war maa jir Maya.
shabaab baa imaanay marka arrintaas aadaan usoo dhaweynaya aniga waxaan leeyahay dadweynehan hala soo dhaweynaya arrintaas shukran aad baad umahadsan tahay maxamuud daahir dhaqane isaga meel walba foodoo la tegaya dadkii masooyiliga oo guryahooda iska joogu leeyahay lacagta ora doonta saaxiibkay aadaan ku salaamaya shukran saaxiib kaan kaa qaadan soo dhowow Eh, dhammaan eh, farsamayaqaanka dhammaantiin eh, horta idaacadda intaan noo daadiinayso waan salaamaya waa cabdiqaasim cabdi cali masaajida Eh, gaar ahaan xaafadda biliq biliq ka waran saaka
walaalkay wallahi biliqa xanuun baa ka jira dowladna waan laanahay xanuun baa ka jira oo maaragtay cudurka daacuunka ka bilowday ha shalay markaan iyadoo la yaabiyo biyo jumbiana lagu sii baayay duruurtoo yar dhacdo xoogoo xareed laga soo dhadhaansaday Mm.
marka aad iyo aad baa maaragtay meeshaad looga liitaa marka countiga waan u qaylisanay national waan u qaylinay waxa noo soo dhaqaaqana waan laanahay Eh, mucaawiyana aad iisoo diraysana waa kaa sugayaa weli waana ku salaamaya walaalkay shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay Eh, saaxiibkaasi umahadsan yahay Eh, xigaha kale soo dhowo walaal soox wanaagsan
صباح الأمل ولا ليوسف ساتاي waan fiicana walaal soo dhowow
الحمد لله ورقي كونت وجاري سو الحمد لله نود أن كوا بهري سمع مم.
ملهن الحمد لله استعد كاديتك الحمد لله أبني إلهي بام هذا السلام مغلق إذا عدت وأنا سنة ما أنت مغلينا الحمد لله Mm.
إيش إذا عدت فعلا مع هو وضع النظر أديك دمان في صباح وأنا سنة ليه معناه وأنا سنة walaal aad baad umahadsan tahay ruqyo xuseen dhankaasi wajeer soo dhowow calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa ku salaam yuusuf bakad waa cumar khiyaar oo jooga maxamed madhara madheere ka waran cumarow
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan oo loo wabaristay ilaahay nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay marka abaartaana waxaan leenahay ilaahay naga soo bixiya Mm.
dhammaan dhegeystayaalka oo yuusuf bakad iyo saaxiibkay muscab iyo kulli dhegeystayaalka star f m oo maxamuud daahir dhaqan aad ku jiro kulli waan salaamaya shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay soo dhowow
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa sagaloo joogta baaxaawe baled xaawa ka waran sagal
waa fiican tahay alxamdulilah maasha allah nabadeen ku baabarisanay Mhm.
adii dhammaan dhegeystayaasha waan salaamayaa shukran sagal way mahadsan tahay soo dhowow asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu yuusuf baka jimco wanaagsan istarliin waa madheeraankaa la soo xiriiraya ka waran madheera saaka
maasha allah jadiisaaji aad ugu degan yahay si wanaagsan iyo laga biristo xadalayna ma lahan Mhm.
marka u horeysa dhammaan suxufiyiinteena iyo dhegeystayaasheena inta idaacadda maqalkeeda gaar waxaa leedahay soo xanaagsan shaqada ku wacnaato shukran aad baad mahadsan tahay gabadhaas starlin xigaha kale
Hello, waa ku salaamaya saaxiib soo dhowow
Abu Sete.
waa fiicanahay
Alhamdulillah waa iska fiican meel xaga jira baadiyaha joognaay.
Mm.
Roob buu noo dhacay, roob buu noo barqaday, waa iska roondood baa sheegayna.
haye
Bukaadu waa iska fiican, YouTube kooda waa roonahay. Sidoo roob gaar ma la- roob ma la hela, afar.
gaarisa
Haa, gaarshow ada igaga dhow een, walaalow
intee joogtaa adigu waa meel ay jirtaa jirnay, jirnay.
meesha meeshaa jooga laguma sheegin miya
Maya.
balxuseen faliir weydi balxuseen faliir insha allah ilaah idinkiis shukran aad baad umahadsan tahay yaa kale qadka telefoonkaasi inaya saaxiibkaasi Eh, bal qadka kale aasiyo walaal soo dhow magacaaga Salaamu calaykum.
wcalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu Waa ku salaama Yusuf.
shukran saaxiib Waa Mukhtaar Olol.
muhtaarow een, wajeer
Mandara.
mandheera ka waran saaka Alhamdulillah, shukri qof walba meeshaad ka soo toosay intii jiraanka nabad unaan ku aan ku soo kaagan ilaahay mahadna idinka bal soo warrama.
alxamdulilah tamaam ilaahay ma haddii shukri waa ku salaama walaalow adiga barnaamijka baadixina iyo dhegeystayaasha waxaan shukran leeyahay noole wanaagsan iyo jimco wanaagsan oo khayr ah insha allahu khayr iyo wanaag oo badan aan kaga wada tagaa walaalow aad baad mahadsan tahay muhtaarow mandheera sidoo kale Hello, walaalow ku salaamaya magacaaga
Isaac Mursal, Isielo.
isaaqow soo dhowow saaka isyelo ka waran
Isielo laay nabad baa la beri walaalo roob baa noo di'aya alxamdulilah Mhm.
jawiga aad buu u degan yahay wax dhib eh ma maqlin Mhm.
markaas oo nabad aan sheegaynaa meelahan hadda gaaladii aan jiidaanka lahayn waagi baryaba qof ay naga dili hata daraa qof ay naga dishi haye
markaas oo laba nin ay naga dishay meel meeshan oon u qaraar tagno oo duurkan ah
waa ku maqlaya isaaqow
haa marka alxamdulilah nabad baa la beriyay nabad aan sheegaynaa wax Ish.
jawiga aad u degan yahay roob baa dii haada nafteed shukran isaaqow aad baad mahadsantahay saaxiib waa ku salaam adagii intay kula halmaashaba aad baad mahadsantahay isaaq mursal dhegeystayaal maxamed cali ayaa dhegeystayaal stuudio halawaa sii galaa dhegeysta warkii ayaad goor u maqli doontaan hadduu eebaharaale ka noqda sideedii subaxnimo laakiin intuu howlihiis isku da- isku sii dabaridanayo bal aan dhegeysta laba as- aan sii siiyo bal qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdi cabdi xagareere cabdi cabdow xagareere ka waran waa fiicana nabad baa lagu soo kakacay ilaahay oo roob nasiib baa lagu ducaysanaya haye
waa kaasa waa alla mahadi adugu xaaladaada alxamdulilah adeer
waa fiican adwaasow nabade aad baad umahadsantahay adeer cabdi in badan baan ku salaamaya shukran star f m soo dhowow
waa dhawaa walaalo waake waate
waa xaliimo qaliif suuftu suufta ka waran xalimoy
walaal alxamdulilah si wacan baa lagu waabariista ilaahay baa mahad leh mhm roob ayaa la tagan yahay ilaahay hana siiyo aamiin
sida kale barwaaqo iyo bashbash aad baad umahadsantahay xalimoy muslimiinta dhammaan waan salaamaya adigana waan ku salaamaya shukran dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambeeya soo dhowow
وعليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
نعم سلام nimcooy masalaani ka waran saaka
الحمد لله وانصفي عنا haye maxaa hadlaysaa nimcooy
الحمد لله نبض برواقة ما ولاينا haye maxaa ka cusub
يا maxaa cusub
مع عصوة haa
نبض نبض الحمد لله يا عارم ما مع عصوة ما شاء الله aad baa umahadsan tahay soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tabane gaarisa dhekaaburi dhekaabure ka waran maxamedow
roob maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh haye
idaacadda maanta waan taa kuma waan fahmi weyna haddaan dhabal idaacadda bal wareeso bal xaaladda ka jirto maanta idaacadda maba hayne maxaa dhacay sacib gaarsi miya haa goorow saaxib
haye salaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhegeystayaasha soo dhowow
yuusuf bakadow subax wanaagsan subax lamid ah
waa shiiraar daahiye Bish- eh, shiraarow soo dhow saaxib aad baan kuu salaama walaal aad iyo aad Eh, waa fiican alxamdulilah dhib ma jiro mhm waa fiican alxamdulilah jimca waa iska jimcaysanaynaa xaafadda isliibaan ku- yaan ku suganahay waa sax
marka saaxiibow waxaan ilaa dhammaantiin waa idin salaamayaa maxaan ku rahdaa ii sheeg inta xanuunsanna allah caafiyo aamiin maxaan ku rahaa inta ladana allah u taameelo aamiin idinkana aad baan idin salaamaya subax wanaagsan shukran ashiraar ayaa qadka telefoonka dhegeystayaal u dambeeyey idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeystayaal ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos ay nooga bilaabanaya maalin jimco ah jimco wanaagsan dhammaantiin taarikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanada labada kun labiyo labaatanka waa maalin dhegeystayaal xaaladaha barnaamijkan diiradda ku saaran oo ku egno qodobada markaasi ugu muhiibsan waxtarka weliba dabcan aan usoo bandhignay dhegeystayaasha si ay qeybaha dambe aan- aan oga wada doono dhegeystayaal waana barnaamij xiiso badan inta badan arrimaha siyaasadana salka ku hayo barnaamijka waxaa daabdihin doonaa yuusuf bakad ilaa inta laga gaara tobankii qadarka soddonka barqanimo hadduu ay bahraale ka noqdo hadigana qeybaha eh, qeybaha dambe fursad kuu siin doonaa dhegeystayaal oo aragtida fikirkaadaad ka dhiiban doontaa dhegeystayaal lambarada kala duwan idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan saaxiibayaal intaan qodobada faahfaahinteeda barnaamijkan sii gudagelin dhegeystayaal bal aan soo qabta mid ka mid adaga qaybta barnaamijka ka emkoba waa shirkada iibisa telefoonada gacanta iyo aaladaha cadceed ah ee la- qof waliba uu awoodi karo mise qof waliba uu heli karo ama qof uu iibsan karo ama amaah uu qofka uu ku gadan karo ama ku qaadan karo si aad u iibsato macaamiilka waxa uu u baahan yahay in keliya inuu bixiyo qayb horumaris ah iyo weliba lacag maalinla ah keliya boqol shin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumariis ah ayaad ku cusboonaysiin karaysaa gurigaaga shaashad cadceed ee twenty four solar inch oo ay wadato iftiin ku filan gurigaaga ama dabcaan eh, ganacsigaaga ama goobaha ganacsiga aad ku sugan tahay haddii ay tahay goobtaada mehradda ama qaaxida ah ee goobtaada dhegeystayaal oo qofku asaga dukaankiisa uu joogo raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshashka ayaa sidoo kale ay iibisaa m coba dhegeysta telefishinka waxaad kaga faaideysan kartaa koobka adduunka oo hadda markaasi socdo dunida isha lagu wada hayo tartanka adduunka oo ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka qatar ka socdo ciyaaraha waxaa kala socon karaysaa telefishinka cadceed adigoo gurigaaga joogo dhegeys waxaa jira kooxaha howlgelinta laga yaaba inaad ka ku aragto wadooyinka deegaankaaga macaamiisha waxaa ay helayaan fanaanad bilaash ah oo markaad iibsato telefoonka ama sidoo kale aad ka iibsato cadceedda telefishinka dhegeystayaal mise tooshka qoraxda ama raadiyaha qoraxda dhegeystayaal ee soolarka ay kula rakiban yihiin dhegeysa xasuusnow in adeegan uu ku keenayo iskaashi ama ku keenayn iskaashato ee ka dhexayso m coba ama qayb markaas ay ka tahay m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka waana qiimo jaban cid waliba ay ka faa'iidaysan kartaa weliba dadka miiga tuulooyinka jooga dhegeystayaal in shaashadahooda iyo musalsalkooda si toos halkaas uga socon karaan maanta oo la xiriira m coba oo soo iibsa telefishanka ama waa telefishoonka cedceed iyo sidoo kale agabka kale ee muhiimka kala xiriir nambarkan eber toddoba sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama haddii lambarkaasi mashquul ama xiriir aad ku aragto lambarkan kalead kala xiriiri kartaa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kale kugu cila dhegeystayaal m maanta la xiriir m coba oo soo iibsa telefishinka cadceed iyo agabka kale muhiimka ah lambaradan kala xiriir eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kalean kugu celi waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarkan kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosa dhegeysta logula xiriiri kartaa m coba cidda markaasi danaynayso cidda doonayso macluumaadka dhegeystayaal m coba ee shirkadda iibisa teleefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceeda ee cid waliba ee haddii ay awoodi karayso bal barnaamijkan dib aan ugu soo noqona dhegeystayaal balsaaka waxyaalaha barnaamijka aad doonaysaan ama dhegeystayaashaan ugu hayo dhegeysta iyadoo xiiso badan ama waxyaalo fara badan ah hadda ay weji kale hor leh ku keeni karto laakiin madax xanuunna ku keenayso madaxweynaha dalka waxaa hadda wajaha dabcan wajahaya madaxweynaha dalka ruuto kadib arrimo xasaasi ah oo la keenay baarlamaanka taasoo hadda la doonaya in xafiis ay yeeshaan mucaaradka iyadoona dastuuriga dalka uu qoraynin in xafiis ay yeeshaan xisbiyada mucaaradka laakiin hadda ayaa markaasi qaar ka mid ah doonayaan ama taabacsan xisbiga azimiya la umoja ee raila odinga in loo yeelo xafiis oo aaladaha ama xaaladaha markaasi mucaaradnimada markaasi kaga shaqeeyo waa sida markaasi halkan dabcan doodo fara badan ay ka taagneyd baarlamaanka tani ayaa xasaasi fara badan ka dhigaysa keenaysana in doodo fara badan xildhibaanada ee qaybta azimiya la umoja ay miiska soo saaraan in xafiis loo yeelo raila xafiiskaasuu kaga shaqeeya danaha iyo umuuraha dadka markaasi taageerayaashiisa weliba qaab hab mucaaradnimo dhegeystayaal iyadoo xildhibaanada dooda badan dabcan doodo fara badan dhexmareen ayaa la isku fahmi laayey ama la isku fahmi waayey sida loo dabcan sida loo siinayo xafiiska asagoo markaasi mucaarad ah sharcigana uusan qoraynin ama uu baalmarayo haddii markaasi la siiyo xafiis raila ayaa qaybtiisa ah mucaarad dabcan waa qaybta taageerayaashiisa ama qaybta markaas xildhibaanada ee ku matalaya baarlamaanka kana socda azimiyo laomoja halkan dhexda u xiranayaan sheegayaana in ay hadda ay ka dhaadhicinayaan xukuumadda ruuto in xafiis si deg deg ah loogu sameeyo taas waxyaalo fara badan oo ka qaban karto mise ka bedeli karto baahiyada iyo weliba waxyaalaha loo baahan yahay in qofka lagu garto mucaaradnimadiisa loona mari karo xafiis rasmi ah ee dowladda gacanta ay ku hayso laakiin sidee haddana mucaarad iyo haddana gacanta iskugu hayi karaan dowladda ama muxaafadda dhegeystayaal ama xukuumadda ruuto iyo sidoo kale mucaaradnimada waa tan hadda markaasi miiska loo wada saaran yahay laakiin muxuu markaasi sharci ka qabaa soo jeedinta ka timid garab dabcan waa garabka markaasi mucaaradka ayaa doonayaan inay dowladda ay ku dirqiyaan iyadoo markaasi loo marayo meelmarinta baarlamaaniga ah oo sidoo kale loo baahnayn in waddo dheer loo maro sida laga soo xiganayo qubarada qubarada markaasi sharciga ayaa markaasi kaga digeen in tilaabada la qaadayo iyadoo wax walbo ka hor istaagi karayso mise ka hor istaagi doonto xaaladaha dowladda ama waddanka ee kahabaraaca mucaaradka balse hadda awoodda mucaaradnimada ay xubnaha markaasi mucaaradka ay doonayaan inay meelmariyaan loona maro baarlamaanka laakiin dastuuriga waxay markaasi sheegeen khubarada sida tilmaamayaaneh oo khubarada dhanka sharciga wax badan ka fahamsan weliba kuwa xeerka markaasi dastuurka dalka ka qore inta badan waxay sheegayaan in maro aan lagu raaci karin sidoo kalena noqon karto in haddana dib eegis lagu sameeyo dastuurka taasoo u sahli karto fududayn karto in meesha laga saaro dabcan dastuurka halkan lagu dhaqmo oo mid kale oo qayb ahaan ah haddana loo diiwaangeliyo waxaa ka horma imaanaysaa taasoo markii haddana afti la qaado dadweyne ah laakiin xubnaha markaad fiiliso ee azimiyo ka soo jeeda waxay hadda deenay doonayaan in taasi aan loo raacin oo sidoo kale aan markaasi loo fiirin sharciga balse noqoto qaab markaasi baarlamaani ah loo meelmarin karo looguna dayi karo dhegaystayaal qaybta mucaaradnimada iyo weliba sida mucaaradka dastuurka uu ka qorayo waxaa looga baahan yahay keliya waxaan anaga kaga fahansannahay dabcan mudaaharaad iyo dibadbaxyo isku soo baxyo laakiin hadda wax taasi oo dhan waxay ka doonayaan in weji kale hor leh ay u bedelaan si waddamada sida jamaica sida iyo weliba waddanka jaad halkaas ay ku tilmaameen sheegeen in hab dhaqan oo wanaagsan ay halkaas loogu maareeyo laguna maamuuso mucaaradka xubnahooda ugu sarsare laakiin haddii ay dhacdo in xafiis mucaarad ah loo sameeyo waa kow afti dadweyne laqab dabcan ayaa la qabanayaa kadibna baarlamaanka lagu soo celinayaa kadibna way meelmarinayaan kadibna madaxweynaha ayaa qalinka ku duugaya taasi haddee meelmartana saxdana ama waxay noqon doontaa in shaxda ciyaarta ay adkaan doonto haddii ay dabcan arrintan ay meelmaraan waxaana shaxda ciyaarta halkaasi ku hardami doonaa ama sidoo kale isku fahmi waaya isku fahmi isku fahmi isku fahmi waa dabcan ay noqon doonto inay ku adkaato fahankoona uu aada u adkaado xubnaha dowladnimada iyo sidoo kale mucaaradka taasoo haddii qalanka uu ku dugo madaxweynaha kulanka xildhibaanada kenya kwanza uu qabtay madaxweynaha maalmihii aynu soo dhaafnay ayaa arrintan soo hadal qaaday iyagoo marasagoo markaasi kaga digay in arrintan laysan dabcan aysan fududaysanin sheegana in aad ay aada uga taxadiraan falalka abuurid xil taasoo loogas dabcan loolaso loola jeedo in raila uu fursad u arko ka mid ahaanshuhu iyo weliba waa dabcan ogaalka dowladnimada sida uu tilmaamay madaxweynaha dalka william samoy ruuto haddaba doodahan iyo weliba hadalladan dabcan iminkan waxay noqonaysaa mid dastuuri ah ay doonayaan inay markaasi ku soo saaraan xafiis ama loo sameeyo xafiiska qaybta mucaaradka laakiin tani waxay hadda noqonaysaa si buuxda in lagu taageeri doono xukuumadda markaasi noqon karin in xukuumadda iyo mucaaradnimada ay u noqon doonto mid xayndaab ah oo sidoo kale aagga ay halkaasi laisku soo kala gudbi karin sida uu ku tilmaamay doctor amolo wuxuu halkan uu kaga hadlayaa markii dib loogu celiyo dibraaca ama waa habraaca wuxuu tilmaamaya sheegaya in ay tahay mid qofka lagu maamuusayo ama maamuuska ama xab ogaalka dhegeystayaal uu ku tilmaamaya qaybta labada qof ee dabcan xukuumadda markii laga soo togo iyo weliba qofka shakhsiga mucaaradka ay u qiran tahay dowladda taasuu sheegaya inay tahay hadda weji kale hor leh ee maamuus ay kaga sarrayso xafiiska qofka loogu mari karo loona dabcan loo mari karo looguna hagi karo qaab markii loo fiiriyo taageerayaashiisa sida hadda uu tilmaamay justin mudama wuxuu asaga tilmaamaya leeyahay uu leeyahay dabcan raila odinga wuxuu haystaa taageero gaaraya ilaa iyo lix milyan sagaal boqol halka ruto uu haysta toddoba milyan iyo laba boqol taasi waxaa farqiga u kale ka dhexeey dhegeysa dad oo keli yar wuxuu hadda tilmaamaya in la kala leeyahay taageero laakiin suurtagal ka dhigi karto in loo ogolaan doono fududayn doonto in wax badan oo ogaan dabcan fududayn doonto waa wax badan ay fududayn doonto ayna u ogolaan doonto in raila uu heli karo kayna heli karo xukuumadda oo markaasi qaylida uu ku qaadi karo mucaaradnimada uu ku mucaaradi karo sidoo kale kaga soo horjeesan karo hadda ayaa markaasi gember gaamar la iskugu fadhiya iyadoo dabcan inta badan leeyahay khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalo leeyahay ama leeyihiin in shaxda siyaasadeed ee doonaya in gudaha uu markaas u galo kana fahmo dabcan haddii markaasi xafiis dowladeed uu markaasi qabanayo weliba qaab markaasi lagu maamuusayo hab mucaarad ah markaa fiirso dhanka dhegeysa dhanka kale garabka mucaaradka azimiyo loomoja ayaa iyagana sheegayaan in loo baahan yahay dabcan in la maro dabcan in la maro lasna ogaado afti dadweynaha balse ay ka go-an tahay xeerdejiyaasha in ay markaas meelmarin karayaan una meelmarin karaan loona di'i karo tixraaca hab dastuuriga qeybaha markaasi kala duwan ay dowladda ka go-an tahay in qofka ama weliba xalka lagu mari waa xalka keliya qofka shakhsiga loogu raadin karo ama qofka markaasi dowladda kasoo qabtay howlo fara badan haddii raila xafiis loo sameeyo mise loo meelmariyo waxa uu suurtogeli doontaa inuu helo dhaqaale xafiis shaqaale xafiisyada ka shaqeeya baabuur iyo weliba shidaalkooda bilo ah iyo sidoo kale taageerayaashiisa in sida uu doono uu kala kulmi karo mise ula kulmi karo isagoo ka faa'iidaysanaya xafiiska dowladeed waa xafiiska markaasi dowladeed ee mucaaradka balse waxaa oo dhan dabcan cagajiid ee dhanka ka jira ama baarlamaanka ka jira ee qaybta xubnaha ee xukuumadda ruuto ayaa taasi hadda u arkaa mid markaasi doonaya inay ka dhaga furaystaan balse ay maaweeliyaan halka garabka raila odinga iyagana ay doonayaan inaysan markaasi ka cajisin ilaa dhinac markaasi uga dhacdo arrinta in xafiis laisku wada ogyahay laisku wada raacayo loogu sameeyo oo howlihiisa maamulka halkaasuu ka qaban karo waatan isweydiinayna saaka haddaba see u suurtogeli karaysaa in xafiis haddana xukuumadda ay taageerayso ay qarashaadka lacagaha bixinayso haddana ay mucaaradka ku tahay dabcan uga hor imaan karayso dowlad howlahaasoo dhan bixinayso sidee isku waafaqayaan sideena ay arrintan u meelmaraysaa haddii arrintan ay dhacdana dabcan soo ma aha mid la odhan karo in markaasi gacantiisa isku tooganayo ruto oo dabcan arrintan hadda baarlamaanka taallo ay doonayaan qaarkooda xubnaha markaasi zimiyo loomoja in ay markaasi meelmariyaan inkastoo laakiin haddana xubnaha kale qayb waa xubnaha markaasi qaybta kale ee raila waa raalli hadda waa xubnaha qaybta kale markaasi ruto ayagana hadda uu kulmo markaas ula qabtay uu u yeeshay una tilmaamay in ay arrintan ka waantuwaan oo markaasan lagu fududaanin ilaa markaasi qofka sharciga iyo nidaamka dastuuriga wax uu ku qorayo haddaba xer ilaalyaha guud ee dalka justin muturi ayaa arrintan asagana qaybtiisa aragtidiisa fikirkiisa kaga dhiibtay kuna sheegay inay tahay wax weliba baalmarayo wax weliba ka hor soo horjeedo dastuuriga dalka in markaasi ay ku adag tahay in la qabto sidoo kalena la keeno arrimaha baarlamaaniga inkastoo laakiin haddana ay awood u leeyihiin baarlamaanka inay markaas wax meelmariyaan laakiin waxa la meelmarinayo waa tan keliya uu qorayo dastuurka hadda ayay markaasi keliya ku andacoonayaan xubnaha azimiyo loomoja doonayaanna keliya in ay ka dhaadhiciyaan xubnaha kale saaxiibadooda in hal mar la meelmariyo si loogu ogolaado loona sameeyo xafiis raila odinga halkaasi oo dabcan dadkiisa kula kulmi karo ama taageeraashiisa sidoo kalena halkaasu ka abaabuli karo kulamada kala duwan noqon doontana in markaasi loo maro hab maamuus ee qaybta markaasi sida dabcan qaybta dastuuriga iyo weliba qaabta xubnaha markaasi kaga soo baxday baarlamaanka uu qorayo in ay kaga faa'iidaysan doono dhegeystayaal xafiis dowladeed ee mucaarad ah dhegeysta fiiri waa xafiis dowladeed haddana mucaarad ah waa qaybta haddana aan isqaban karin mucaaradka iyo dowladda xafiiskeeda oo laakiin haddana hoos imaanayso dhaqaalihii oo dhan markaasi ku baxayso oo gooni u noqon karto in sanad weliba loogu talagalo dhaqaale xafiis ee mucaarad sida xubnaha sida usoo qaateen tusaalooyin waddamada markaasi jamaaika iyo wadama toowadama wadamo dhowr ah ee ka kooban ilaa iyo toban ay tusaale usoo qaateen in dadka mucaaradkaa waddamadaasi aad looga tixgeliyo laguna qadariyo laguna maamuuso maamuusyada u weyn ee dowladda iyadoo fursado fara badan u arka in dadkooda si walba ay ula kulmi karaan una mari karaan hab ugu wanaagsan lagu tixraacayo bal arrimahaasaan saaka barnaamijka dhegeysta diradda ku saarayni doonaa bal qaybaha dambe fursadda dhegeystayaasha usii doona bal iminkan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta wada shirkadda m coba haddaba dhegeysta m coba weliba kama faa'iidaysatay m coba waa shirkadda iibisa teleefoonada gacanta iyo weliba aaladaha ceedceeda ee la awoodi karo ama qof uu markaas amaah uu xitaa ku heli karo si aad uu iibsato macmiilka waxa uu u baahan yahay in keliya uu bixiyo qaab horumarisa weliba lacag maalinla ah keliya toban shilin oo maalinla ah iyo afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumarisa ee ku cusboonaysan karo gurigaaga shaashadda cadceedda ee twenty four solar t v inch oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysa telefoonka ama telefishinka waxaad kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida haatan isha lagu wada hayaa dhegaystayaal tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka gadar ka socda ayaa ciyaarahan waxaa kala socon karaysaa telefishinka cidceed adigoo gurigaaga joogo dhegeysta waxaa jira kooxda howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxaa laga doonayaa inay markaasi waxyaalaha ay wadaan inay kaga faa'iidaystaan kadibna aad ka hesho funaanada halkaas wataana kana xiro kana baashaal kana qaado telefishinka dhegeysta lacadcayd dhegeysta xusuusnow in adeegan ee markaas ay ku keeneen iskaashi ka dhexeeya m coba wasaaradda tamarta bangiga adduunka maanta ba la xiriir m coba soona iibso telefishinka cidceed waa dabcan telefishinka cidceedda iyo weliba agabka kale ee muhiimka lambarkan eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lamaradaasa si toosa ogala xiriiri kartaa dhegeystayaal m coba maantaba ka faydayso m coba waa shirkad iibisa teleefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadceedda dhegeystayaal cid waliba way aboodi kartaa uma baahnid wax koris ah adiga jeebkaadao keliya inta yar adaa haysato barnaamijka hogaanka saaka diiradda ku saarayna kaga hadlaynay xaaladda hadda markaasi wadanka ka taagan ee ah in markaasi mucaaradka loo yeelo xafiis sidoo kale dowladda ay maamulayso ama haddana ay taageerayso laakiin si haddana isku waafaqi kartaa in haddana dowladda ay taageerto haddana oo haddana mucaarad ay ku noqdaan ama howlahooda mucaaradka ay bannaanka inta badan usoo dhigaan iyada hadda taakuleynayso dowladda sida hadda ay ku andacoonayaan xubnaha ka tirsan azimiyo lamoja waxaa hadda ay noqonaysaa mu sidoo kale ku adkaan doontaa mise ay noqon doontaa mid dhinacyada kala duwan hadday tahay dhanka mucaaradka iyo hadday tahay dhanka xukuumadda ay wajihi karayaan madax xanuun sida hadda inta badan khubarada ay ku tilmaama ay ku tilmaamayaan in ruto oo arrimo fara badan oo xasaasi ah markaasi loo keenayo sidoo kale baarlamaanka hadda ay taalaba la doonaya in xafiis ay yeeshaan mucaaradka iyadoona dastuuriga dalka u qoraynin in xafiis ay yeeshaan xisbiyada mucaaradka laakiin hadda qaar ka mid ay oo doonayaan ama taabacsan isbaysiga ah azimiyo lamoja in raila loo yeelo xafiis ee xaaladaha mucaaradnimadana oo halkaas uu kaga abaabulo sidoo kale kaga sheeqayo haddaba see isku waafaqi kartaa seena isku muujin kartaa in haddana mucaarad xafiis loo sameeyo howlaha howlahooda qaran ama howlahooda ku aadan mucaaradnimada in halkaas ay kaga qabanqaban karaan iyadoo waa taageero dhanka ka socota dowladda ay haddana helayaan dabcan waxaa loola jeedaa in dabcan wixii taageero ah hadday tahay shaqaalo hadday tahay baabuurtii hadday tahay waa ilaalihii ama ilaalayaashii xafiisyada ilaalinayey ama sidoo kale ilaalayaashii mucaaradka ilaalinayeen iyo sidoo kale in haddana baabuurayaashooda dhammaan loogu wada shubo shidaal iyadoo xildhibaanada dood badan ay dhexmarayaan ama dood badan ay dhexmartayba laisku fahmi laya sida loo siinayo xafiis isagoo mucaarad ah sharcigana uusan qoraynin in qofka mucaaradka xafiis ama sidoo kale dowladda uu qayb ka noqdo soo jeedinta ka timid garabka mucaaradka ayaa doonayaan in dowladda ay markaas ku dirqiso kana dhaadhiciso si loo meriyo ama si loo meelmariyo meelmarinta baarlamaaniga ku aadan in xafiiska raa'ila shaki aan hadal la gelin karin haddana dowladda ay ku qasban tahay in ay taageerto sida laga soo xiganayo qobarada ama qobarada waa qobarayaasha dhanka sharciga ayaa kaga digayaan in tilaabada la qaadayo iyagoo wax walba ay dabcan ka horsaagi karto ku adkaan karto xaaladaha ee xukuumadda ayaa habraaca mucaaradka ay noqon doontaa mid ay u dooni karayaan ama sidoo kale u fudaan karto waxyaala fara badan sidoo kalena dibdhac ku keeni karta dastuurka kashaqays waa dabcan dastuuri waa dastuurka in markaasi la baalmarayo balse hadda awoodaha mucaaradnimada iyo weliba xubnaha mucaaradka doonayaan in la meelmariya loona meelmariyo dabcan loo maro baarlamaanka iyadoo laisku taxallujinin loo marin hadallo fara badan loo marin afti loo qaado iyo sidoo kale in keliya laga dhabeeyo la meelmariyo laisku raaco sidii lagu xasilin karo mucaaradka una noqdaan dad la taageerayo ama qayb markaas xubin ka ah dabcan dowladnimada waraa dhahde waa xubin markaasi ka ah wadannimada dhegeystayaal iyadoo tusaale usoo qaateen wadamo aad u tiro badan kuna sheegayaan inay wadamadaasi xubnaha markaasi ka ah mucaaradnimada qaabka loo maamuso qaabka loo tixgeliyo in haddana loogu tixgeliyo xubnaha markaasi mucaaradka raila odinga laakiin haddii ay dhacdo in xafiis mucaarad ah loo sameeyo raila odinga ogsoono waa koowe afti dadweyne ayaa markaasi ha- la qaadaya sida xubnaha markaasi geebta waa qeybta markaasi ka- kale ee az- waa raila waa qeybta kale ee dhegeystayaal ee ruto ee kenya Kenya- waa kenya kwanza ay doonayaan in la qabto afti kadibna lagu ogaado xogta la- loo raaco dadweynaha sida ay ayaga rabaan la ogaado inay ku raacsan yihiin in xafiis oo ha dowladda ay taakulaynayso dowladda wax ay siinayso kharashaadka xafiisyada shaqaalaha ilaalayaasha iyo sidoo kale baabuurta shidaalada iyo weliba eh, dabcan lacagihiisa mishaaraadka intaasoo dhan ayaa ha dabcan markaasi ku qasbanaysa in dadweynaha la weydiiye kadibna xogta ay markaasi ay gudbiyaan loona codeeyo in raa'ila xafiis loo qabanayo haddii taasi ay dhacdo kadibna baarlamaanka ayaa dib markaasi loo keenayaa baarlamaanka inkastoo hadda ay tahalo ee doodooda murankeeda aad u badan yahay weli ay taagan tahay welina laisku ce- laisku celcelinayo qaabka sida arrinta loogu dabcan loo loo nooleyn karo looguna taageeri kara raila odinga haddii arrintaasi ay dhacdo kadibna madaxweynaha ayaa markaasi qaranka ku dugaya wixii soo baxaba kulan xildhibaano oo asaga uu qabtay raa- dabcan madaxweynaha william ruto ayaa markaas uga digay ogana hadlay arrimaha dad dabcan arrintan soo hadal- lasoo hadal qaaday iyadoo kaga- uu kaga digay in arrintan lasan fududaysanin sheegana in aad uga taxadaraan falka abuurid xil toos taas ta- dabcan taasi loo soo- loo- dabcan loola jeedo in raila uu fursad u arko ka mid ahaanshuhu weliba oga- ogaalka dowladnimada iyo weliba qaabka waxyaalaha u suurtagelin karto una fududayn karto dhegeystayaal in raa'ila uu wax badan ka fahmi karo dowladda dhanka kale markaad fiiriso hadda oo ay dhinacyada xubnaha mucaaradka ah ay inta badan tusaale usoo qaadanayaan sida ninka sharciga wax badan ka aqaano sidoo kale wax ka qoray atiendo omolo wuxuu hadda tilmaamaya sheegayaa in ay tahay dan eh, hosteedik waa dabcan uu leeyahay waa mid soo dhoweyn ah Eh, sidoo kalena meel aan waxba aan dhibaato u keeni karin sharciga keliya ku xiran tahay in xildhibaanada meelmariyaan kadibna uu ogolaasho ay ka- dabcan uu qalinka ku dugo ka ogolaado xildhibaanada habka ay raaceen in xafiis dhammaystiran loo siiyo loona ogaado lana qarash gareeyo bilahana lacagteeda le- dabcan uu qofka u noqdo qof markaasi mushaar mucaarad ah laakiin haddana xubnaha dhinacyada kala duwan ee mucaaradka iyo sidoo kale kuwa muxaafidka ayaa hadda inta badan madaxa aad iskugu luglu- dabcan iskugu luglo- iskugu ligligayaan sheegayaan in marre aysan ka socon karin qaarna ay leeyihiin way socon karaysaa iyadoo hadda la doonaya sida ku habboon iyo weliba waxaa ka- ay ka doonayaan ka go-an in arrintan lagu fudayn karo dhanka kale markaad fiiriso garabka mucaaradka zimila omoja ayaa iiga sheegeen in eh, loo baahan yahay in markaasi xafiis loo sameeyo in loo baahan yahay meel iskaash- is- eh, dabcan kulamo kala duwan ee ku qora- loogu qaban karo iyo weliba taageeridda dowladda ee marna laga maarmi karin iyadoo loo marayo in mishaaraadkooda lacagahooda gunnada iyo sidoo kale baabuurtooda ilaalayaashooda iyo sidoo kale wicitaanada kaararkooda lagu shubayo iyo in xafiiska ay ka shaqeeyeen shaqaalo oo ay markaasi halkaasi lo- lagu draft gareeyo mise lagu soo saaro warbixinada kala duwan ee mucaaradka inta badan ay soo gudbinayaan noqdo xafiis joogto ah shaqaynayo una shaqaynaya dhanka mucaaradka waa arrin hadda markaas miiska daaran doodeedana ay aad u daba dheeraatay doonaya inay soo dabcan inta badan ay soo dhoweeyaan laakiin dhanka kale ogsoonow dhegeyste arrintan ma doonayaan inay markaasi qaybta raila waa qaybta markaasi uu- waa william samoy ruto ee kenya kwanza inay dheg jalaq u siiyaan doonayaan inay dhegaha markaasi ka furaystaan laakiin taasi hadda waxay markaas inta badan ay sheegayaan in azimiya ay ku adkaysan doonaan in raila xafiiskiisa marnaba u gorgortan iyo muran uusan geli doonin haddii raila xafiis loo mariyo ama loo meelmariyo ogsoonow dhegeysa waxaa suurtageli doontaa inuu helo dhaqaale inuu sidoo waa xafiis dhaqaale inuu helo waa sidoo kale inuu helo mishaaraad waa in sidoo kale uu helo shaqaalooyin la qoro waa in sidoo kale uu helo baabuur iyo shidaalka ilaalayaal iyo sidoo kale kaararka wicitaanka ama kashida loogu shubay dhegeystayaal iyo sidoo kale kashaqaynta howlahaas ayaa u suurtagelin kartaa una fududayn doontaa in wax badan oo markaas isku dabari ka- isku isku dabaridi karo howlihiisa laakiin in taageerayaasha in la si sida uu doonayo uu kula kulmi karayo isagoo ka faa'iidaysan karo xafiiska dowladda ee waa dowladda ee mucaaradka balse waxaasoo dhan dhanka kale markaas fiiriso iska jidjiid xoogan ama isjidjiid xoogan oo ka jirta dhanka dhina- dhinaca xukuumadda ruto ayaa iyagana doonayaan inay markaas dhagaha ka fureystaan doodada do- iyadoo doodaha weli ay socoto balse ay doonayaan inay markaas meesha ka tuuraan arrimaha soo jeedinta in raila xafiis loo sameeyo raila ayagana doonayaan inaysan marna ay ka cajisi doonin ilaa markaas dhinaca ay uga dhacdo hab maamuuska raila xafiiska iyo weliba taakulaynta iyo taageeradana bixinayaan xukuumadda ruto dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari saaxiibada qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waataa dhegeystayaal intaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada sirin qudiyl qodobka doodaan usoo bandhigin bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal maxay oga dhigan tahay dhegeystayaal haddii xafiis raayila oo haddana ay taakuulaynayso qarashaadka dhaqaalaha dowladda ay bixinayso sidee haddana isku waafaqayaan xukuumadda iyadoo haddana dhaqaalihii ay bixinayso xukuumadda haddana mucaaradka loo aqoonsanaanayo haddana dhaqaalihii lacagta dowladda dhankeeda ay ka baxayso maxay noqonaysaa dhegeyste sideena laisku waafajin karaa dhegeystayaal in ay isku milmaan mucaaradka iyo xukuumadda maxayna u noqon kartaa dhegeystayaal raila odinga in markaas awooddaas intaa dhan uu haysto oo haddana uu noqonayo dowladda in ay taageerto xafiiskiisa shaqaale ka shaqeeya halkaasi ilaala baabuur waxaasoo dhan dhegeystayaal laakiin haddana inkastoo weli ay jirto weli jir dabcan weli ay taagan tahay dabcan cagajijiid fara badan dhanka weliba azimiyo waraale hadwa dhanka kenya kwanza ee ruto laakiin haddana waxaa lee dabcan waxaa leeyahay lagama maarmaan ah ayay tahay in mar kale la aqoonsado raila odinga loona ogolaado sidoo kalena dowladda ay ka go-an tahay inay taageero xooggan siiso waxba afti markaas iyaan la qabanayn dadweynehi ee laga qayb gelanayn balse waxaa laleeyahay keli waxay ku xihan tahay in la meelmariyo baarlamaanka ay isku raacaan in xafiis dhammaystiran shaqaale dhammaystiran iyo weliba mishaar dhammaystiran iyo weliba lacagta gunnooyinka ee xafiisyada in sanad weliba dowladda ugu tala gasho si howlahooda ay ugu fududeeyaan mucaaradnimada haddaba suurtagal may noqon kartaa dhegeyste in dowladda ay fududayso howlo ayada markaasi lagu mucaaradayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha aragtida fikirkooda dhegeystaha saaka barnaamijka nooda furaya soo dhow walaala ku salaamaya magacaaga waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaale soo dhow sahro
waan dhawaay horta yuusuf bakado adduunyadan hawlbaaba ka taagan wadanka masaanka aad baan u wareegsanahay annaga aada iyo aad wallaahi horta adduunka adaan kuwa de adaa de media ay ka shaqeeyo oo oo saxasi ah adduunyada ma ka jirtaa sheekadan ula imaada rayla
dabcan daba waddamo waxay ka jiraan ilaa iyo toban ah laakiin adduunka dhan ma aha waddamo tobana lagu tilmaamaa inay ka jiraan africa ma ku jirtaa marka hal afrika laba waddana ku jiraan marka halkaas adigu kasoo koobiyey marka waa irid u furan masaanta waxaa u malinaya sheeko isagoo uu bilaabi rabo masaanta haye
hadday meelo kale ka jiraan waa laga yaaba inuu la qabto laakiin anima soo dhawaynayo in odagan xafiis loo furo yaa kaya dawladii maxayba shaqaysaaba ninkaan adag ku dhigan ma fahamtay haye laakiin see u suurtogeli karaysaa horta in dowladda ay taakurayso taageerto dhaqaanana ku bixiso mucaarada haddana ayada lagu mucaaradayo maba soo dhawaynayaba anig waxaa tiri xafiisi xataa kiyoski in loo furo ma soo dhawaynayo ma fahamtay haye ninkan wuxuu rabaa inuu dawladda lugta ku dhago waayo wax maadaama uu madaxweynaha dhahay maamul ahaan sheegay ma jirto sinimadaas soo dhaweyn ninkasoo kii mucaaradana mucaaradkiisa ahaada kii dowladana dowladiisa ahaato meelahaasu ka dagaalamaya masan sax
midda kaleto odagan wuu iska fariisan lahaa wuu dalay waa waayeen laakiin waxaa la dhahaa awr naag wado iyo iyo nin nin naag wado midna kaama leexdaa masan waxaa ula jeedaa
filinkaana waxaa ka dambeeya islaamta uu ku-xigeenka u magacawday masan haye ku-xigeenkiis hadduu nin ahaan lahaa way xisaabtami lahaayeen danahooda sida dowlad dadkii hore iyo mucaaradada u qabsan jireen bay u qabsan lahaayeen laakiin nin naagi wado ninkaan u egaya nin naagi naag wadana maba kaa lexda awr naagi wado iyo nin naag wado midna kaama lexdaana la yidhi waxa dhibaatadan iyo qallaashaan dhanna ka dambeeya oo odaga siisa inay dadka ku sidayna waa islaamta saharoy hadday suurtagasho dhacdo maxay xukuumadda la kulmi karaysaa wallaahi dhibaato badan bay la kulmi karaysaa waayo waaba laba xafiis iska garab furanay noqonaya mucaarad la yidhi baabuurtooda iyo noloshooda iyo kaararkooda iyo iyo iyo ilaaladooda iyo xafiisyadooda halasiiya wax soconaya shaqaynaya ana ilaa maha oday waxaan dhihi lahaa dhinaciisa uu qaraabto waxaana rajaynayaa boqol kiiba boqol inaan wax ka yan baarlamaanka oo dhan laakiin laakiin ogsoonow saharoy mid asaga ka soo go-da maaha laakiin xubnihiisa taageerayaashiisa weliba kuwa baarlamaanka xildhibaanadaha ayaa soo gudbiyeen keeneen miiska soo saaray weli dood way socotaa laakiin waxaan ku weydiiyey baarla- xub- baarlamaanka xubnihiisa iyo kuwa oo wadankaas xukuma kee ku badan labada xisbi kee ku badan waxaa ku badan kuwa hadda ee kenya kwanza oo madaxweynaha oo oo ruuto aan xaggiisa ah.
haa dhankaas waxaan rajaynayaa in badan oo xagga musheega jirtan inay inta kusoo jirto oo ex la saaro oo sidaas oo dhan ku shaqaafay anigu wax lama soo dhaweynaya taanaan ku rajaynaya insha Allah.
shukran saare aada u mahadsan tahay dheges- dhegeystayaasi barnaamijka saaka inoo doofur- ee inoo daafurtay waa gabadha ugu horreysay waan uga mahadcelinaa fikirkeeda aragtida saliimka shukran ayaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonka siina bal asagana aragtidiisa fikirkiisa ee sida u arkaan bal qofka walaal soo dhow walaal magacaaga
magacayga waa sugow ma garad adeer sugo waan ku salaamayaa in badan
war waa xanuunsanaya dhowr beri waa xanuunsanaya alxamdulilaahi hadda waan roonahay ilaahu ku caafi
sheekada waa maqlayaa kaw dheh haye
anigow dee waa waxaan suurgelaynin waxa iyada ah haye wax suurgelaya maha uma eke u ekaysiin nin baa wuxuu yidhi sagaaraan dhegta iyo dhabanka iyo lugta falleer iskula tolay haye markaasaa la yidhi oo lugta iyo dhegta iyo maba isku meelba mahaysaa ugu tashay sax waa xoganayay si buur lugta ay soo qaaday dhegta asheeda ku xoganayay si buur
haye war waxa waxa weeye la sheegaa waa moog tahay waa sax sharcigan kenya hore uguma jirin sax
ninkana nin maxaarad oo aad u qayli badan oo weliba aad u qayli badan oo laygama raynin i- maxaan ku idhadaa kajajac nin kajajac badan sax
waa fahamtay soomaa aada iyo aada
dee aniga madiciide ilama suurgelaysa ninkaan rafashuu ku jiro ha iska raftee waana waa yeeliyo waa rafadta u dambaysay haddii uu waay rafashuu ku jiro waa neef la gowracayo weli nafta ka bixina waa rafarayaae ha iska raftee faraha laga qaado umbaan dhihi lahaa laakiin adeer sumo xitaa man mararka qaar ma noqon karto in lagu sabansabayo mise lagu dejinayo xa- eh, xamaasadiisa siyaasadeed ma degaaye haddii marba loo saara aha waa sii fara taaganayaa haye waa fahantay soomaa aada iyo aad waxa in lagu qoslada lama ribin in la fiiriyo lama ribin ha iska bubuuqo meelaha iska qayliyo sax
marka anuu saasaan leeyahay Laakiin- faa'iidada maaha laakiin m- haddii ay dhacdo in xafiis loo sameeyo howlahan dhan ay dhacdo maxay xukuumadda kala kulmi kartaa dhib iyo mucjiso iyo balaayo alle ku ridi way kala kulmi ay kala kulmaysaa yaa marka gacanteeda ku keensaday dhib adig iyada gacanteeda ay kula imaaday adaa sheegay hastaada ulis adi unbaa un la imaaday waa abeesa guntiga ay ku qaadatay haye
marka dhib way kala kulmaysaa waxay kala kulmaysaa soo meelaha iska qayliyaa dhaantabaan laakiin xitaa mararka qaar wa- waxaad arkaysaa eh, dabcan xildhibaano qaar oo een, een, dhanka ruto ka socdaan hadleen oo sheegeen inna loo daayo xafiisna loo furo la taageero dhaqaalena la siiyo qaarkood ayaa taageereen marka sumal isdhihi karo danan qaar ay ka leeyihiin
maya maya maya maya maya feri feri nin tala xun waa jiraaye moogta adduunke waa sax
sideedaba nin tala xun waa jira rag waa ku jiraa aada iyo aad kuwa sidaas yiri waa tala xun yihiin aha
marka waxaan ha iska qaqayle faraha laga qaada lahay waxaan ninka ma maxaarad aamusan oon qayle iyo rabsho iyo waxba wadin oo waa layga rey hore ka saxeeyo oo degan oo safarka kalaan sugaala miyaa mise mise waa nin qubi qac waa banaanbaxaya lugtaan ku dhaga ma shaqaynaysa dawlad ninka see loo kee loo qaataa haye
war waxa waxa dhan loo raacaba male waxa dhan loo raacaba male waxa iga daaniyo assalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer sugo wamaadsan yahay allah caafiyaan leeyahay Eh, xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya sayna aragtidiisa dadka waa kala aragti waa kala fikir soo dhawow
dhowha yuusuf fakadow walaal magacaaga shiraar
maya salaad gurdoon salaad guurdoon saaxiib soo dhawow isliya kula jooga Ah, cafwan dabcan een, soo dhawow salaadow
aad iyo aad oo dhawaaba waa fiicanahay xaaladda ka horreysa alxamdulilah sheekhi tamaam niyahow haddii aan hore u galo horta waa sheeko cusub haye
hadda wax kenya intii xorriyadda haysata aan dhicin waayo kolley gunna iyo waardiye waardiye iyo waxaas security-ga iyo waxaas waa jiri horay way u jiri jireen oo haddana mu- oo- oo mucaarad haddana ha Mm.
laakiin een, eh, ma u malaynayo horta inay suuro gelayso marka baarlamaanka fiiriyo marka sheeko oo hadba eh, narrative iyagu abuuranayaan u- u arka anugu ma fahan Mhm.
oo macnaha ay nidaamkan misleading wax la yidhaha jira mogta aad iyo maran aad habaabin Eh, sax
marka taasna way iska tahay midda kale odaga ilaa hadda meediyaha intaas aan dhegaysanayo weli meel oo ku qirtay in dawladdan ay uu aqoonsan yana ma maqal Mm.
hadda haddana wuxuu leeyahay xafiisa la iibko dabcan waa ta- waa saaxiibadiisa waa xildhibaanadii ayaa Waa baarlamaanka saaxiibadii.
geenay keenay haa Hadda dabcan waxaa laga yaaba inuu asaga uu kasoo shaqeeyo xitaa las oran karo oo dhahay bal arrintaa hala geey eh, miiska bal aragtida fikirkooda bal aan eegna ayagana
ha marka anigu markaan fiirso meesha la kala taagan yahay Mhm.
aan ku cabiro Mhm.
iyo macnaha ninkaan mud- muddada uu siyaasadda kusoo jiray Mhm.
hadda hanuun loo qabo in xafiis loo furo ogowna haddii hadda xafiiskaas la meel mariyo ama abti dadweyne ha lagu meel mariyo ama baarlamaanka ha laga ansixiyey Sax.
wax rayle iyo hebel nin la yidhaahdo u u gooniya ma noqona waxay noqona wax joogto ah Mm.
marka dadku dalkaanu dad aqoon yahanaa iyo mufakiriin uu leeyahy dabcan hadday u arkaan inay arrintaas sax tahay waa la socodsiinaa haddii kalena siyaasadda maanta jirta lagu cabirana wax suuragelaya maaha maalmay- maalmay soo jiri jiro doontaa isley aad iyo aad
marka sidaasaan qabaa aniga wax socod kale inayna ahayn xilligan markaan fiirso qoladaa xukunka haysata iyo sida ay dhinac walba uga diyaar garoobeen iyo tirada ay baarlamaanka ku haystaan iyo sheekadan hadda dhaqaale ahaan wadanka marka la fiirso xitaa in dhaqaalaha lagula dagaalamaya suuragala moog Aha.
marka ma u malaynayo waa arrin ay kasii baaraandegi karaan Shuk- shukran salaax- eh, saaxiib salaad gurdoon aad baad mahadsan tahay
sidoo kale walaal soona dhowow eh, sabca- saaxiibkan nairobi nala joogaa balxigaha kale qadka telefoonkan siiyo Eh, soo dhow walaal magacaaga walaalaan ku salaamayaa iska gaabi aaladda naga dhegaysanayso
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa shariif liija oo madera shariif soo dhowow
waa maxsantay walaalow horta saaqi maho mhm
waxaan ku sheegayaa ha
horta ninkan oo dadka si wax u shaqaynayan baa horta fahmi la ah sax
ninkan asaylan ma yahay aha
nin raqiis maaha haye
waa nin strong ah very strong way Ah, dabcan ula jeedaa ninka kan oo adag
maya waa nin muhiim ahaa oo adag waay haye
codka marka la sheegayo een, wadanka laba qayb buu ahaa nus kala barobar baa soo dorotay haye
wuu dhacay iyo wuu qeyl nin had laba nin hadday jabaa saaraan midun baa dhacaya mugta waa sax
laakiin tirada uu ninkan uu haysto kala bar oo bar baa soo dorotay marka nin fudud horta ma aho aha
haddii oo muxuu ahaa dawladda sida la sheegaya xafiisaan leedahay waagi hore uhuru shaqada uu kala wadi waayo aha handshake maxaa keenay aha
waa xal wadanka lagu xalinaya bay ahayd sax
haddii xafiisaha iyo waxaan loo furin muxuu ahaa ninkan rayla aha
iyo waxyaalaha uu damacsan yahay aan loo suubirin mhm sababta dawladda hataa uma kala soconaysa mhm
waa muhiim waa nin muhiim ah oo marka waxaad leedahay eh, shariifow waa eh, danta ayaa ku jirtaa oo muhiim waaye in kama maarmi karaan leedahay kama maarmi karo si loogu maarmi karo maaha shaqa qayle meelahaas jooga af maaho haye waa nin very strong ah ninkan waxaa weeye eh, kala bar oo bar baa wadanka soo doortay waa nin muhiim ah waa nin mucaaradka keligii haddii asaga la waayo mucaarad kale maba jiraba maxaa looga maarmi karin eh, shariifow
waxaa looga maarmi karin aha
ninkan haddii oo la- waayo maalintii waxaa kutusaysaa handshake inay sameeyeen huuri asaga sax
waagii baa ugu dambeysay hadal reela uu sameeyo waa sax
dhibaatadii xalka wadankan ugu degay haye haddii markaan xal aan loo suubinin oo shaqo abuur loo suubinin oo wadanaha uu leeyahay loo qabanin aha
wax walbuu kala furaya meesha lugta gelinayana uu gelina isagana oo marka waxaa leeda waxaa ula jeedaa eh, waa mid hadda asaga lagu sabaansabayo oo la doonaya in lagu mashquuliyo waa lagu mashquuliya ha haddaanan iska mashquulinin aha shaqada si hatay ma kala soconayso maanta hadduu meel meel laga xiro meel kala furan laakiin eh, hadda ka hore laga hayaa hadal eh, madaxweyne ruto inuu dhahay eh, dabcan vibrant opposition ha ahaadaan dad ayagoo isku fil- firfircoon ha ahaadaan oo siyaasadda en, waxa aan qabanayna ha ku mashquulaan oo keliya laakiin boos inoogama banaano tan see marka u suurtagelaysaa mise waxay tahay dad en, dadka keliya lagu qancinayo hadalkaas
Een, horta mid baa jirta Aha.
ninkan haddii oo xitaa maanta een, la dhaho muxuu ahaa een, ayaga laftooda horta way isku fili iyo mucaaradka xitaa intaasoo baarlamaanka intaasaa ugu jirta sax
mucaaradkan iyo dadkan runta wuu ku qasban yahay inuu mucaaradkana soo dhaweeyo een, ninkanna waxyaalaha uu tabanayo uu ka qanciyo Mhm.
way ku habboonta Mhm.
hadduu yidhahdo laakiin waxay ayla qabanayaan ma lahan howl aan shaqadeeda wadankan waxba aan ka siinayo ma lahan hadduu waxyaalahaas runtuu soo istaago Aha.
ayana mucaaradnimadooda bay ku soconayaan xitaa waxyaalaha wuxuu ka dhiganaya rayla oo qiil ah sida raashinkan iyo maciishadan awalba horey u kacsaneed buu leeyahay way kacsan tahay oo shicibkiibaa marka uu leeyahay waxyaalo bal meel ka tusaya sax
marka tii iidaydna shicibkana waxaa u dan ah inay raashinku u raqiiso abaarahan iyo waxaan la caawimaan lagu sameeyo dadkii marka aadan sidii rabi aan waxba loogu qabanin hadduu taageero ka helo mhm waxba ma kala soconaya ruto ha
marka waxay dadka ku hadaysaa in ninka ragga lala heshiiyo oo dawladda wax laga siiyo oo qeyb laga siiyo xidhan laga siiyo wuuna ku haboonya in xafiis loo furo wuu wuu u qalmaa
laakiin wa- uma dabcan sharciga ma dhigaayo Een, waxaa leeyahay hadda waa in draft la sameeyo afti la qaado oo dadka laga qeybgeliyo la weydiiyo kadib la soo celiyo baarlamaanka haddana madaxweynaha uu qalinka ku duugo Een, process dheer bay qaadanaysaa kuwan waxay leeyihiin azimiyan waxay leeyihiin Een, waxay arrintan dhan ku fiican tahay in baarlamaanka hal mar la m- ee meel ee meel si wadajir ay u meelmariyaan si ay ku dhamaato Ah, okay dhib ma laha baarlamaanka xitaa hadday meel mariyaan waa iska okay wey laakiin si waxaa local arrangement waxa lahaa jira ha sax wax- waxaa la subinaya si maamula seelaf lagu xagtaa ilkanay ku nabadgalaan haye
marka haddii si loo fududeyn karo in loo fududeeya danta ku jirtaa oo sida la rabo oo loo yeelo baarlamaanka xitaa haddii la mariyo sharci ahaan waa okay iyada lafkeeda oo marka adi shariifa waa qabtaa in eh, wax walba loo sameeyo xafiis loo sameeyo howlihii dhaqaalihii wax walba- wax walba loo sameeyo raila marka may kula tahay inuu ka badbaadayo marka ruto
aad iyo aad dantaana ku jirta wuuna ka badbaadi waddankan uu kala soconay aad baa umahadsantaha saaxiib shariif shukran ay waa mahadsantahay aad baad umahadsantaha saaxiibkaasi fikirkiisa saliimka siduu qurux badan waa nin waxaan filayaa eh, waxa- waan filayaa ma aha xitaa nin wa- aad wax ogaal u ah wax badanna fahansan arrintana si dhow ula socdo shukran leya shariif madheeraan ku baahna saaxiib mar weliba xigaha kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaal magacaaga baqad wuu ku salaamay waa kaa qaan saaxiib
waa maxmuud farabalaanay maxamed uur soo dhow
waan dhow saaxiib horta waxaa waaye salaamaya ninka shariifka xad qafka baxay ma garan shukran
waxaa waaye nin eh, isku fikir baan nahay aad iyo aad horta dadka marka naftooda waxaa fiican dhegeystayaasha inay horta eh, xaaladda la socdaan ma garan dabcan waa ay la socdaan xaaladda eh, maxamed nuurow taadaba waxaan saa un leeyahay soo dhowow taada haye ninkan waxaa waaye eh, daaqeero shacabka hadaa la dheho mhm boqolkiiba sideetan iyo shan isagaa taageersan yihiin sax
kuru eh, waa laiskaga badin karaa amba habka ahaataba anaga hadda waan laga badaya waa la aaminsanahay ma garan aha
laakiin waxaa kuu sheegaa in boqolkiiba boqolkiiba sideetan iyo shan ninkan taageersan yihiin wadanka mhm hadduu dhahay maanta xafiis beri lama aadi kara way joogahayaan anaa Sax.
kuuka ah haye yaa ka ah marka waxaa fiican ninkan madaxweynaha ah aha
inuu shantii sano toos ku dhamaysto oo wanaag wax qabtaa fiican ma garad haye naftiisa aad baa u tahay in wadankii oo laga horseejiyo meelba lagu banaan baxo oo wax u kala soco amarkii socon waayo aha waa ceeb aha marka aniga waxaa aaminsanahay eh, maadaama anaga hadda aan aqoonsaneyn eh, ninkaa si habka noogu baday laakiin madaxweyne wadankii aan garansanahay aha
inuu ninkan taageeradiisa iyo shacabka iyo magaca uu ku leeyahay iyo taariikhda uu leeyahay inuu dib u raaco ha
ma garat aha xafiiskana barye ma ah sandulli waay ha
ma garat haye
marka ninkan intuu baa xildhibaan eh, oo baarlamaanka iskugu imaado oo- oo xisbigiis ku imaado wax yar miya aha qariiba o d m ba waxaa waay seventy sifty ma garat sax
azimiyaad loogu daray tobankii oo eh, saaxiibkii rooba naga goostay inuu inta kale anaga majority ahayn ma garat mhm
dadka marka doorashada ay oo nimanka isbiikada dooranaya waxa u malaynin dadka farada badnaa nimankaan dooranayeen Mm.
qaar azmiyo ahaayeen oo rabitaan qofsa iskaga doorteen laakiin haddii lasoo baxa waa soo wada gadoomayan ma garat sax ninkaas tigidkiisa ilaalsan haya aha nin hisbi ku imaado inuu in dhahe ma tigidkiisa dib loogu noqon markaas meel angegan imaani haye marka midka oo hoose oo doorasho gudoomiya isbiika la dooranaya haddii uu dhinac u baxeen taas yaa la fiirin waa siyaasadda hoostaa ha laakiin waxaan kuu sheegayaa aha wadanka inuu ninkan magac ku leeyahay oo aada loogu taageersan yahay oo magac dhan baabaa loogu yeeri naftiisa buu ogi ninkan sax marka naftiisa waxaa dan ugu jirtaa isinka jaqwa inaad dib ugu xisaabtamaan shan toban sano sharaf oo ku cunaan haddii waxa kala rabaa indha ahaan waayo maxaa haleena marka waxaa leedahay haddii hadda wax loo qaban waayo si sh- een, xafiiskaasi iyo howlahaas iyo dhaqaalaha loo qaban waayo ayagana waxaa leedahay shantan sano si uu nabad ku dhama- kuma dhamaysanayaan koob isturuunka dhexda ma geen karaan ma garad haye
marka sida isturuunkooda u dhamaystaan ha waxaa fiican in ninkan wix alwix u baahan yahay ayaga oo wel gacmaha taagan inay sii siiyaan laakiin asaga waa mucaarad maxamed nuurow Een, waxaan rabaa in dowladda waxeeda een, cod- duleelada iyo cunaysada faraha badan inuu banaanka soo saaro marka maxaa loogu ogolanaya in la aamusiyo
aamuskiisa ma ogola xafiiska waxaa la rabaa ninkan eh, gaarigii ku socon lahaa dadkiisa wixii dhan in xafiiska ayaga ay joogaan dowladdu sanka ka galaan baa la rabaa sa markay saa ay ku dhici maxamed nuur in dowladda sanka aad ka gasha haddana ay ku taageeraysa dhaqaale lacag ay- ay ku- ay- ayada kugu bixinaysa ayadii ay- ayada marka istooganaysa
waxaa isku toobanaysaa qasab way macnaha awoodda ninka uu leeyahay shicibka ku haysta ayaa fiirinaysaa ma garat
haye Ah, marka haddii taa la fiirin waayna waa laga shilayn sax
Ah, aniga waxaan bari ma aha oo waxaa leeda tan waa mid qasab ah qasab waay waa haddii samayn waayna de ayaga oo la barinaya midka imaan doona maxaa u baahan ta ayaga barin anaa kutusi shukran maxamed nuur baxa sanka ka gelinaynaa su- manifesta ku qabanaynaa ma garat aada ood umahadsantay maxamed nuur shukran aada u mahadsan tahay saaxiibka waas mahadsan yahay dhaggaasi banaani xigaha kale qadka telefoonka bal aragtida dhegeystayaashu way kala aragti duwan yihiin waad ma arkeysa wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
cusmaan aan markaasoo wacaya magaalada raamo cusmaan cusmaan maxmed soo dhowow
waada waayay marka sheekada hadda waa ma dhegeysanaya raamo miya
aa raamo waa raamo soo dhow saaxib
marka sheekada waa maqlaya niyo arrinta iyada waxaan umalaynaa kenya inay ka suurtageleen uhuru waxawaaye raila oo xafiis loo furay ha
marka arrintaas waxaan umalaynaa laba dowladood waxaa lalahay geel laba ris laguma daye ha
marka arrinta iyada shacabka ayaa dib ugu jiraa haddii ee, labada ge- labaan laba rati lagu daayo geela maxaa dhacaya
jeela waxaa dhacaya labada risi waa inay isqabtaana khatar eh waa sax
marka waxaan umalaynaa shacabka ee arrintaas dadweynaha hadda loo bandhigay iyo haddii baarlamaanka loo bandhigaba aniga waxaan rajaynaya horta inay arrintaas suurtageleen laakiin eh, cusmaanow wadamo fara badan baa jira sida wadanka fiji la dhaho madagaskar jamaica zambia baa ka mid ah official opposition xafiista ay leeyihiin marka maxaa aad u diidaa tan waxaa u diidaya horta wadanka haddaan leta abaaraha iska jira ee, ama waxyaalo kale oo fara badana iska jira ilaa haddaan ayaga israa'iil horta saas hadda ah ma ficleen ba in hadda wadanka maxaan u qaban karnaa iyo dawladda bal aan garab galna maxay qaban kartaa in la dhahaa af cabooneed ma ogi see u- see markaa ku dhacaysa in mucaarad u dhow dowladda aan garab galno
aa ma ogi hadda inaad macnaha aad xafiis aad i furcada ha
hadda ummadaas ciida ee hadda rabo waxa waaye bolgaram hadda yaallaba maba ahan aad iyo aad
marka aniga waxaan dhehilaya arrintaas ciida ee waxa waaye sooma dhaweynayo shukran eh, cusmaan axmed aad baad u mahadsan tahay saaxiib xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow aan ka xumaa dhegeystaasi qadku durba ka baxay xigaha kale qadka telefoonka siina dhegeysa weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibka kale soo dhow waan ku salaamayaa walaale hallo waan ku salaamayaa magacaaga salaamu calaykum xuseenow soo dhowow
abu xuseen fallig xagar jaliil waaye haye xuseen faleer
walaal haddaan u gudagal Ehe.
horta ninkan isa uu rayla ayaa hadda xafiiska loo furi ha
xafiiska wuxuu ku keenaya mala kuruu waxa aan ku meel ku geen wayne laakiin xafiiska iyo kuuraha eh, suma kala ah tan waxaa laga yaabaa inuu way dadka kala yihiine ha
waxaa la yidhi madax hurti min lama galo haye
haddii inaan madax u noqdo waan damcay sax
wuu bixi waaye haye
wixii uu la bixi waaye unbaa xafiiskan haddana ooga fu- ooga furan aha
sumacadiisa meeshaas ay ku dhimatay aha
dowladna macaarad la-aan ma dhaqmatay aha
hadda macaaradnimadii baa laga bixinaya laakiin waa qaab farsamaysan oo laleeyahay een, inuu ku shaqayn karo iyadoo haddana daawo- dawladda ay taageerayso taakulaynayso lacag bixinayso dhaqaale siinayso
M- asagaan yeelaynin bu rayla
haa maxaa ku leedahay maxaa ku dhahday sidii doobka ma garan uhuru oo kale haa
tarinkaasoo kale unbuu fali sidaa un baana la yeeli si ka bedelana uu samayna male haye
macaaradna ma aha muxafidna ma aha waa laba dhexduu taagan yahi haye
taasna hadee asaga unbay wax u dhimi maahayne aha wax kale oo u rafaali ma laho haye
wax dhib ka soo gaarina ma laha aha
laakiin sumaacadiisa dambe inuu fiirsado horta meesha way ku jirtaa haye
doobgaa nin bahol ka tuuree aha
webiga ha ku dhicin baan leeyahay horta meesha webiga ka qodan oo laakiin hadduu ku dhacana mar dambe aan dib loo arkayn laakiin xuseenow een, xildhibaanadiisii oo baarlamaanka asaga ku matalan azimiyo ayaa hadda miiska soo saareen leeyihiin waa in si deg deg ah dowladda ay ku taageerta xafiisna loo sameeya marka asaga mid uu la soo baxo jeebkiisa kala imaan ma aha laakiin dadkiisa gadaal ka riixayaan oo leeyihiin awood iyo taakuleen baa halkan ka raadsanayna oo aan banaanka kusoo bandhigno ama waxyaalaha aan mucaaradnim mucaaradda ama dowladda ku dhalinayan banaanka uun soo dhigno
wuxuu lahay riti dabar la-aan tegi aha
inkastoo dadaal qabo dugaagana diliya danta lagama boode ah ha degdegina degdego haye
dabar baa lagu xiray waxaan idiyan hadda laguu sheegayo ha
ee dhinaciisa ka socdaan aha
waa shabag loo dhigay ha
marka oo malayda la raadsanayo oo la dabanayo
ee la dabanayo maxaa la sameeyaa haye
sabaga asaga unbaa ninkan loo qoonay sax
wax ka bedelanoo meesha uu ku hayana ah
ma laha maxaa yeelay nin nin baa loo adeegsada ah xildhibaanada marka loo maraa leedahay intin baa loo adeegsada layla hakuna shid meel unbuu ka bixi doonaa laakin wax uu kordhin iyo wax uu helaya iyo wax waxaan ka sugayna midna malaha war ninkan waxaan ku helay waxaan ku kari waayna intaasoo sano un baan dooranayna un haye hadduu kenyaan iyo wuu naga socon laha haye waxaan kenyaan uma dhalanina annagaa ku lugoonne xafiisna wax kuma keenaye aad baa mahadsan xuseen faleer shukran aragtidiisa fikirkiisa dhegeystahaasi idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari goorna warkii ayaan wada dhegeysan doonaa tobankii barqanimo hadduu ee bahraale ka noqdo laakiin qadka telefoonka xigaha kale aragtidiisa isagana soo dhawow walaale halo star f m
هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منديرة أحمد أحمد أو سودة وصاحب
برتغال معنا وهاوي وحن صورت قالي ما رضت إنه مدة لو قدها لي مش عنا هي
وهاوي أنا كو حنقمنا وهاوي ورد الدولة وصمنت الدولة هذا وقت كان دك وقت حنا لو جرى حساسي عبارة لو جرى صح دك حوجه وأسكت على العشر عشر أنا وقت الدولة سو قدها أها أنا معارض كده حاسسها نور فور وأرن صورت قالي سي ku suurtagelaynin axmedow walaal walaal horta waxaa waaye anaga dawladaha horta waxaa waaye hore u mariyo horta sida america iyo brazil oo dhulkaas hadda waxaa waaye anaga uma basila ma gaarin heerkaas haye
anaga waxaa waaye kenya ayada horta dhaqaala aan lahayn oo hadda oo oo oo eras walaal oo xafiis yani mucaarad ha noola furo mishaar ha noola qoor gaariyaal ha noola hagaaji aha
waxaa waaye waktigeeda hadda lama joogo ummadda horta waxaa loo qabto ummadda horta waxaa waaye raila inkastoo hadda awaanba loo diidanaan horta waxaa nusunduwaa sheekada nusumakaatiga weli socotaa oo waxaa laga in qayb laga soo geliyaa la rabaa ha marka dawladda qeyb aan ka noqono waa in yar in yar waxaa waaye waxaa lir buug dabis ugu qoran anaa soo dursana markan sheekadaas talaabada dawladda qalqiya aan lagin horta dawladda hala la shaqeeyo hadda waa lala shaqeynayo mucaaradke aha
marka waxaan ka codsaneynaa raila arrintaas inaa iska joojiyo waktigeedi asaga hadda waa la aqoonsan yahay marka ee Laakiin- walaal waxaan rabnaa laakiin axmedow laakiin axmedow axmedow mucaarad iyo dawlad say ku shaqayn karaan
hadda waa ka shaqeynaya dhib ma jira maxaa waaye tii reeya ruurta oo asri arrinta oo asray soo ma ahayn aniga waxaa waaye diyaaran ay mucaaradka wixii qeybtiis ha qaata wixii dawladda ha ka sheega marka waxaba ma qabnee marka wixii anaka meel aan maarata aan wax aan ka hadlaynayan ogow aykan ha sheegeen laakiin hadduu s- laakiin hadduu s- Waxaa laysa wada shaqeynaya laakiin hadduu saa dhahay marka ma af qalalan baa lagu dhahaa soo in la taakuleey ma aha in xafiis loo sameey ma aha asagaaba madax asaga- asaga markaa madaxweynaha qiranaya in la dabagalo oo baaritaano lagu sameeyo oo mucaaradka ay soo saareen wax weliba oo qaldane
walaal ummadda goorma waa loo qaban hadda shicibka yaaba daala dhacayo election kasoo baxay oo rafaadsan oo waxa loo qaban in abaar lagu jiraa e Ah.
ayagaaba isku mashquula goorma waxa loo noola qabana anaka shicibka goorma wax loo qabana laakiin ninkii wax soo saari lahaa oo wax qaban lahaa eh, soo ninka marka hadda xafiiska loo sameynaya ma aha oo in wax badan ku soo saaro raila mucaarad soo hayo waxa soo qabanaya asiga mukaatigiisa nagu doori jireen mo goorma meeqa sana matayra electionkana saan usoo dhacaye meeqa sana saan iyo waxa soo qabanaya saabna aheeda aad baad umahadsan tahay saaxiib axmedow walaalo waa ku salaam shukran shukran mandheera uu mahadsan yahay saaxiibkaasi axmed xigaha qale qadka telefoonka dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal aragtida dhegeystayaasha iyo weliba fikradooda ee kala duwan saaxiibada cid weliba fikirkeeda soo dhaweynaya walaal soo dhowow
yusuf bakar waa ku salaam shukran saaxiib
waa abubakar mandheera abubakar oo soo dhowow
iyo rayla rayla in la sira berga ma bilaabanayso weligiisa la siri jiray ma fahamte haye
xafiiska la sheegayo rayla oo loo furo laleeyahy waa xafiis in lagu siro la rabo yaa ku sirayaa
ruuto oo ku sirahaya soo ugu siri oo xafiis mucaarad oo eh, wax walba halkaas lagu hagaajinayo lagu soo saarayo lagu dabcan dowladdana lagu dhaliilayo oo nin macaarada see adee aada xafiis ugu dhisi haye
tuuri tuuri ada in lagugu dhufr in lagugu dhufta la rabo adi lacag ma kasoo bixine haye
marka waxaan dee rayla meesha ayadaa lagu shirqoolaya raylana in la in la shirqoolo maanta ma bilaabanaysa noloshiisa la shirqooli jire laakiin een, abubakar oo soo danta lagama inay danta laga lagama yaabo inay ku jirto
maya maya anba yaraatee wax rayla gobol xaar wa- wax dan oo ku jirta malaha qastaare ma weysa ayada malaha maanta sidii loo dhisay oo loo garab taagnay oo loo duday waxaa qadka lasoo dhigay asagoo hurda oo gaari saaran haye
marka rayla aniga waxaas un macquulba maaha ma suurtagelaysaba dawladdii macaarad shaqeynaya oo la dhihayo ayagana dawladda mar walba ay mooshin ka keenayeen dawladdina ayaga ay xafiis u furaysa oo wax walba ay u samaynaysaa
soo lagama yaabo abubakarow in xitaa dowladda qudheeda gadaal ay ka riixayso in xafiis loo sameysay iskaga aamusiyaan ay weliba ay ka cabsoonayaan sidii dhegeystayaasha qaar ka hore ayba sheegeenba
haddii nin la aamusiin rabo horta oo wixii lagu aamusiin lahay asagana diyaar u ah maxaad kuu qaban haddii nin aamusiin laga cabsado soo maahan
in laga cabsooma ah nin la aamusiin laga laga cabsado soo ma ahan oo walaalow naga joog laleeyahay naga aamus in laga cab in laga cabsooday maayo waa in laga aqli bedi haye
oo la tirahayo dee waxaa laleeyahay waxaan waa saan hadda suudkor oo ku maqan yahay raila waana haba yaraatay waxa adan oo ka gaara mala mucaaradkana hadda ay maqlayan waxaan dheh waxaan dheh- waxaan dhehi lahaa raila iska bedelay qof kaloo idin matala liimaada abubakar aad baad u mahadsan tahay ugaas u mahadsan yahay saaxiibkaasi abubakar dhankaasi mandheera xigaha kale qadka telefoonka dhegeystayaal hal dhegeysan siinaya kadibna warkay wada dhegeysan doona hadduu ibaar ali ka noqdo xigaha walaal soo dhawaan ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
magacaygu maxaa la maxamed cabdullaahi barquuga maxa maxamed soo dhawow waan dhowahay haye
sheekada waa la socdaa horta rayla ma ma xisbigiisa codsay xisbiga xisofura mana xisbiga u d a xis maya xisbigiisa
okay xisbigiisa horta nimanka waxay u codseen in duqara ma loo furo ilaahay ka waranaye aki xafiis haa
nimanka in laga tegay arkaan u d n baa ka tagtay jubbiri baa hadda ka tegi rabtaa door celle duqa waa maraday ku qaban rabaan haye
in laga kala tegayaa la arkaa hadda hata le waa aragtay kulli hata le xisbiyi hadda ka tirtamaan gaarsa hawshii kritika ceelska oo kale leeyahay u d n ba u d a baa iskale haye
marka intana waa la ugaarsanaya oo guddigii doorashada ahaa miya ama waxay dhanbo tirtada lagaga jiraa aad iyo aad
marka dantooda ay ka arkaan xisbiga rayla inay duqo lala heshiiyo oo aarko duqo nuud loo geliyo oo bacayna aarko iska dhuuqaan dowladda meel ka dhuuqaan dowladdan ay qaylida ka ayaraan marka waxaa leedahay qorshe ku wataan qorshay ku wataa qorshay ku wataa laakiin shacabka dan uguma jirto shacabka dan uguma jirto maxay dan ugu jirin shacabka oo waxyaala badan waa tii la dhihi waa dabcan wa- maxamedow waa tii la dhihi jiray eh, arrintan raila waa ka maqan haddii raila uu joogi lahaa wax badan buu banaanka soo dhigi lahaa waa waqtigii marka xukuumadda eh, u dambeysay ee uhuru waa waa soo marnay hal sheeg baa soo marnay soo haye waxaan ka faa'iidnay waa markii hore ee banaanku kaan aduqan uu qaylinayay oo bobo lahaa baa fiicnay maxaa marka hadduu diiday asagoo banaanka joogo in eh, dadkiisa wuxuu qaban haddii asagoo banaanka joogo wuxuu qa- u qabanayo dadkiisa oo dadka gudaha ugula cararayaan inuu xukuumadda u galo war waxaan afrikaan nin kastaba dantiisun buu heeli ninka ilaahi ka waraaye hadda waa hadda soomaaliya ka horte xasan sheekh maxamuud suu farmaajo oo kana kuuso dowladii uu carruurta eritrea duula markuu xefiisa gabdhowka maxamed farmaajo xil buu qabtay oo shaquu qabta kuhay waxaan warta waa afrikaan haye habeenkii booshadiis meesha ku jirta buu rabaa un sax duqna dee hadda muud la geliya juuq damba ma dhahayo baashi saashiga la sheegayo ee lagu dhibay sunta hala keeno wadanka hala dabagediyo balaayo hala sameyn nuugma dhahayo laakiin hadduu sida banaan ku taagnaadaa farta dhaqaaqdo muxuu dhihi maja waxbaa ka dhaqaaqay Haye.
waxbaa ka boodi hadda sidan annaga noo fiican taa shacabkeena aan- aan aan diidna nimankan aan ka hor imaano saa ila taani oo danta maxaa leedahay waxay ku jirtaa in uu dabcan xafiis aan loo furin oo s- oo dibadjoog ka noqdo wax waliba duqa uu banaanka sinuja uu noo qaqayliyo sidii dooray qaawqaawqaaw uu noo gura noo fiican anaga laakiin af qalalan miyuu wax ku qaban karaa marka
maya dowla cabsidiisa wax nagula qaban haye dowladdu indhaha dad kusoo joodin anaga moogtahay ninkaas waa nin siyaasi oo moogta oo sukcadaan ah aad iyo aad meeshii dowladda ay ay wax ka hadlaynaysa waxaasoo dhan buu ogyo baa dadku tusi tooshku ku qaban tooshkaas arba dowladda toosh laga dayo maxay qaban waa ma leh way iska seexan mhm marka ninkan hala dayo banaanka laga mara xisbigiisana maxay arkeen inay duqa marya laga siiyo oo meel kasta lagaga soo adkaado baarlamaanka afhayeenka baarlamaanka bahalkii kii aqlabeyta lagaga guuleystay meel kasta lagaga guuleystay hataa le xisbigii ku afarta ay gaar isku istaagay ay b c hadda iyaga wadada lagaga jiro balaayo baas waxaan bay arkeen maxay duqa marada ku qabta eyga muud ha naga gala muud naga geli xafiis u fura oo maxaa leedahay marka wax la qarinayaa jira wax la qarin baa jira duqa maxaa ra- duqa zero la soo istaagaa la diidi maxamed cabdullaahi aad baad mahadsan tahay barquuqe waa moonta walaa shukran daqiiqadeer oo kooban ayaa inoo soo hartay ama inoo soo hartay dhegeystayaal bal aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka kadibna dhegeystayaashan fursad u siiyo si aragtida fikirkooda halkaas si aan baqaano bal dhegeystayaal m coba waa shirkadda iibisa telefoonada gacantii weliba aaladaha cadceeda la awoodi karo ama cid weliba ay awoodi karayso ama amaah qofka uu ku qaadan karo ku heli karo si aad u bixiso macaamiilka waxa uu u baahan yahay inuu keliya uu bixiyo qayb horumaris ah iyo weliba lacag maalinla ah keliya toban shilin oo maalinla ah iyo weliba afar kun sagaal boqol oo sagaa- waa afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal oo horumaraysa ayuu qofka ku cusboonaysiin karaa gurigaaga shaashada cadceedda ee twenty four solar inch t v oo wadata iftiin ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeysa telefishinka waxaa kaga faa'iidaysan kartaa koobka adduunka waxaa dunida haata isha aadka loogu wada hayaa tartanka adduunka uguna xiisaha badan ee koobka adduunka ee gadalka gadar ka socdo ciyaaraha waxaa kala socon kartaa shaashadahaada ama cadceed ama telefishinka cadceedah oo adiga dabcan gurigaada aada dhiganayso aanan u baahnayn insoo dabcan korontiyo howlahaas adiga gurigaaga maanta ku raaxayso musalsalaadka waxaasoo dhan halkaasi kala soco wixii aada u baahan tahay oo in badan laga yaabaa in meelo kale xaafado kale iyo dad kale aada u aadi jirtay dhegeyso xitaa lagu karaahaysan jira hadda ayaa lagu karaahaysan adeer dhegeys waxaa jira koox howlgelinta oo laga yaabo inaad markaasi ku arto waddooyinka deegaankaaga macaamiisha waxay helayaan funaanad bilaash ah ay markay iibsadaan telefishinka dhegeys xasuusnow in adeegan ay ku keeneen iskaashiga ee ka dhexeeya sida mcoba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bangiga adduunka maanta la xiriir mcoba mcoba oo soo iibso telefishinka cadceed weliba agabka kale ee muhiimka adigoo qaraacaya eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambarka mar kale kugu celina dhegeystaal waa eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddobo lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaasa si toosa kala xiriiri kartaan dhegeystayaal si aad wax walba hadda uga faa'iidaystaan dib uga soo noqona barnaamijka hogaanka dhegeysta daqiiqada yar oo kooban aynoo soo hartay dhegeystayaal haddaba iyadoo saaka aan ka doodaynay sidoo kalena aan dhegeystayaasha usoo bandhigay qodob dood ah oo ah in markaasi ra-iisul wasaarihii hore dalka madaxa mucaaradka dhegeysta laazimiyo laomoja xildhibaanada ka tirsan laazimiyo inay markaasi soo bandhigeen ama sidoo kale miiskay soo wada miiskay soo saareen baarlamaanka inay markaasi ka doodaan sidoo kalena loo ogolaado in markaasi xukuumadda ruto ama xukuumadda dhege ama dowladda dhegeystayaal inay xafiis dhammaystiran agabkiisa qalabkiisa ilaalayaasha iyo sidoo kale shaqaalaha iyo baabuurka iyo sidoo kale mishaaraadka iyo gunooyinka ah iyo weliba sanadlaha ah in markaasi halkaas ay soo dhigaan loona ogolaado looguna ogolaado qaab markaasi dowlad mucaarad ah dhegeystayaal waa sida ayaga markaas hadalku dhigeene haddaba se ku dhici kartaa in xukuumadda markaas ruto hogaaminaya in arrintan ay ugu dheganugulaadaan soo jeedinta markaasi ka timid garabka azmiyo la umoja dhegeystayaal ee baarlamaanka ee hadda welib doodooda weli ay taagan tahay haddii ay dhacdana dhegeystayaal maxay markaas xukuumadda ruto u dhimi doontaa sideena markaas u suurtogeli karaysaa dhegeystayaal haddii ra-ila markaasi loo ogolaado in xafiisu noqdo sida horaan baan soo sheegnay dhegeystayaal waddamo fara badan waddamo ayaa jiraan dhegeystayaal ee arrintan inta badan aada looga hadlo dhegeystayaal ay ka mid tahay sida wadanka dabcan fiji ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah sidoo kale wadanka jamaica waxaa ka mid ah zambia ayaa ka mid ah dhegeystayaal wadamo ayaa mozambiq ayaa ka mid ah dhegeystayaal mozambiq waxa u tagaana dhegeysta ayaa ka mid ah wadamada markaas sida officialka loo aqoonsan yahay xafiisya sidoo kale taageerto dowladda taageerto weliba dhanka mucaaradka wadamadaasi ka kooban ilaa iyo sagaal wadan oo dunida markaasi ka taagan haddaba see u suurtageli kartaa maxaana dhacaya haddii suurta gasho loo fududay dowladdana arrintaasi u dhaganugulaato see markaasi raila u shaqeynaya mucaaradnimadiisa dabcan dowladdana ma u dulqaadan doonta arrin markaas ayada ay gacanteeda ku dugtay ama ku saxiixday sidoo kale ku taageertay kuna maalgelisay lacagna mishaaraad gono dabcan ku siinayso in haddana ay u dabcan u dhaganugulaato ama ay dhegahooda maqli karaan arrimo ayaga markaas lagu dhaliinayo qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada saaxiibada gabagabadii barnaamijkan soo gaareen dhegeystayaal bal qadka telefoonka inta daqiiqa oo inoo soo hartay iyo saaxiibada aragtidooda dhegeystaha ugu hore ee barnaamijka qeybta labaad dhegeystayaal inoo daafurayo soo dhow walaalan kusalaamaya magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu adeer daawud soo dhow waa daawud oo lixlixda jooga aniga waad aqoonta tegeni aad iyo aad soomaali waxay tidhaahaa weliga wuu daalay baddana waxba uma oga sax
ilaa maalinkaan aragnay iyo maanta inta u dhexayso waa un qulqulahaye webiga badda meeshii may soo dhaafi may
diintana waxay tidhaahaa falyaqul khayran awlas aad iyo aad nin walba wuu garan tafsiirkeeda sax
horta hadalka anaga saas waxaa daalay ee aan waxba qabanaynin inuu noqdo ama wax qiima la-aan oo nalagaba celiyo uu noqdo ma fiicna hadalka anaga yuusuf oo horta meel gaarsiima ama muscad ba musa yuusuf kawah kan hadda ila hadlayo waa yuusuf adeer
yuusufow ma hadalka anaga inuu socdo oo la qiimeeyaan rabnaa waa sax taa markaan ka gudbo aha
ruto waxaan leeyahay adiga hadduu hadalka anaga gaarayay iyo haddii kale shaquu istaagay dadweynihii wax badan buu ka bedelay dadkii abaaraha lahaysay iyo xoolo dhaqatadii oo dowladda kenya marka hore aan waxba fiirin jirin buu fiiriyey maamul buu wataaye waxaan leeyahay horta shaqadaada wado haye
tan labaad nimankan lasoo doorto oo dalkoodii abaaraha u dhammaan hayaanood wax u qaban haysee reyla daba taaganne mhm
hoos ha loo fiiriyo nimankan ujeedadooda haye ani waxaan u arkaa raggan waa raggii dawladda soo boobi jiray reyla bay rabaan inay dawladda ku boobaan ruuto in la mashquuliyaa la rabaa danta dadkan loo qaban baa la diidan yahay ruuto ani waxaan ku leeyahay shaqo qabo dawladda adigun baa ajin iskale sax
nimanka reyla hortaagan annaga aan soo dooraynayne mhm fakans baa lagu soo saari kusugooda hadday dowlad dadki wax u qaban waayaan haa waan jafnee dad cusuban baa la soo saari oo la dooran intaa horta inay meel gaartaan rabaa waa sax dabcan aad baa loo dhegeysaa adeerna war- warbixinta waa la gudbiyaa dad baa meel u fadhiya u gudbiyaan warbixinada waka annaga waxaan rabnaa ehe ninkii reyla reyla waan soo aragnay haadiyaad doogana waan doorano inuu waxaan rabnay waa odaya un yuusan uqubayna uu soo galo sax
ninkan inii soo goomaa waa sidaa gaarigu u dhex hurda loo leeyahay haye
een, ra-iisul wasaaruhu mar la siiye kibaki uu siiye ra-iisul wasaare markii la siiyey raggii clonto iyo dadkii ku daba dhamaanaya o dhan buu kusoo jeestoo wada fiiji haye yuu wax u taray bacdi nina waxba uma u tarin aadiyaad maalin oo, eh, ru- waxaa dabagalay ruuriye ceeb buu ka qaaday wuu qabsaday wuu mashaqeeyey kenya oo dhan baa nacday wixii oo guhuri iyo wuxuu watay meel cidluhu istaagay sax haddaba wuu ka shallaanhayaa uhuru mhm
niman waraabayaal oo wax ku cun- cunayeen oo xisbigiisa ku jiraan oo maanta baarlamaanka soo galeen mhm ruuto waxaan leeyahay reyla camalkiisi weeye haka qayliya dantiisa ha wato haa nimankan baarlamaanka lasoo doortay dadki soo doortay aanan waxba u gelin ee maaragtay Re- ruuto daba reyla daba taagan aha
kursigooda waa in fakisna ka soo dhigaan dad horlaan dooranaynaa haa waan ku salaamay adeer adeer daawud aad baad umahadsan tahay banaaney uu mahadsan yahay adeerka idaacadda star f m codka gobolka qoybar hal daqiiqa dabcan hal dhegeystaan siinayaan daqiiqadihii ayaa haddana isjarayaan isgurayaan iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan ay doonayaan barnaamijka in aragtidooda fikirkooda ay ka dhiibtaan saliibka ee qodobkan saaka miiskan soo saarnay dhegeystayaal quseeyo maxay tahay ama ay iga dhigan tahay raila in xafiis markaasi dowladda ay u samayso halkaasi oo dowladda uu kaga macaarado uu u dhaliilo waxay qabanayso iyo mashaariicda qandaraasyada iyo wixii tilaabada lugta ay markaasi qaadayso haddana ogsolow in haddana dowladda ayada qudheeda ay taageerayso xafiiskaasi hanti dhaqaale iyo sidoo kale ilaale baabuurtii shidaaladii shidaalkii markaasi loogu shubaay iyo shaqaalooyin xafiisyada markaasi ka shaqeeya ee xafiiska mucaaradka dhegeysta loo yaqaano office of the opposition waa xafiiska waxaa laleeyahay mucaaradka dowladda inaad si deg deg ah ku aqoonsato miiskana soo saarto qarashaadkii qadaraaskii wixii dhan sanadlaha maxay u dhimaysaa bal hal dhegeystaan qadka telefoonka siina kadibna dhegeysanaan noo soo xiraya hadduu eebah raali ka noqdo kadibna halkaas aan barnaamijka kusoo xirayna hadduu eebah raali ka noqdo isna barnaamijka markaa xiran haddii cid walad way garanaysa meeshii maanta ku habboon uu aadayo waa masaajidka waan soo wada cibaadaysanaynaa waan soo alla baryaynaa xiliyadan oo kale waxaa ku fiican dhegeystayaasha weliba waqti hore inay masaajida sii aadaan dabaal iska fadhido oo laga yaaba inaad camalaan iska tahay dhalaan iska tahay aa sugi waa tahay dhegeystayaal intaan dhegeystaan qadka telefoonka soo aan siinin bal aan soo qabta mid kamid adeegii qaybta barnaamijka ah dhegeysta waana shirkadda isga waa dabcan shirkadda m coba waa shirkadda iibisa telefoonada gacanta iyo weliba aaladaha cadniceeda ee la- cid weliba ay awoodi karayso ama sidoo kale amaha qofka ku qaadan karo mise ku heli karayo si aad u iibsato macaamiilka waxa uu u baahan yahay oo keliya ah inuu bixiyo qaay waa qayb markaas horumaraysa oo weliba lacagta maalinlaha keliya boqol shilin oo maalinlaha iyo weliba afar kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal horumaraysa ah oo qofka ku cusboonaysiin kara gurigiisa shaashadda cadceedda ee twenty four solar t v inch oo wadata iftiin markaasi ku filan gurigaaga ama ganacsigaaga raadiyaha qoraxda iyo weliba tooshka dhegeyso telefoonka telefishinka waxaad ka- markaasi kaga faaidaysan kartaa koobka adduunka waxaana dunida haata isha dhammaan loogu wada hayaa tartanka adduunka ugu xiisaha badan ee koobka adduunka ee dalka gadar ka socdo waxyaaraha waxaa markaasi kala socon karaysaa telefishinka cadceed ama cadceed ah adigoo gurigaaga joogo ama waxaa u taqaana dhegeysaa tv-ga soolaaga ah dhegeys waxaa jira kooxaha howlgelinta oo laga yaaba inaad ku aragto deegaankaada tuuladaada mise magaalada macaamiisha waxaay markaasi ka heli karaan ka heli karaan sida horaan baan kusoo sheegnay dhegeysa raadiyaha qoraxda iyo tooshash iyo telefishoon iyo telefoonno oo ay markaasi iibinayaan maxaad sugaysaa markaasi kaga faysa fursadahan macaamiisha waxay heli karaan fursada markaad iibsato waxaasoo dhan mid fanaanad bilaash ah oo aad qaadan karto kuraxa ku xarago karto dhegeyste dhegeyste xasunow in aad adeegan ay ku keentay iskaashi ka dhexeeya m coba wasaaradda tamarta iyo sidoo kale bankiga adduunka maanta la xiriir m coba waxaa soo waxay soo iibsa waad dhegeystaan maanta la xiriir m coba soo iibsa telefishinka cadceedda iyo weliba abgagabka kale ee muhiimka ah adigoo kala xiriirayso lambaradan eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal ama lambarka kale eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba lambaradaas si toosa ugala xiriir kartaa dhegeystayaal waa eber toddobo eber toddobo saddex saddex saddex laba laba laba ama lambarka kale eber toddobo sagaal sagaal hal saddex lix toddoba lix hal dhegeystayaal si toosa lambaradaas ayaad uga xiriir kartaa dhegeystayaal halkaas aan kusoo afeerina barnaamijka saaxiibada ka qayb qaataan uga mahadcelinaha fikirkooda arintadaas dhammaan sida markaas uga dhiibteen shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhegeystayaal jimco wanaagsan iyo subakada ay barnaamijka niin soo saareen la socodsiinayeen nii daadiinaya dhegeystayaal waxaan uga mahadcelinahay barnaamijkii dhegeystayi ugu horeeyey inoo daafuray iyo dhegeystayi ugu dambeeyey ee barnaamijka inoo soo xiray dhegeystayaal iyadoo ha dhegeystayaal aan arkaya qaadka telefoonada balse waqtiga ogiis ma sii wadi kara dhegeystayaal waxaan u mahadcelinaha sahare cali oo barnaamijka qofkii ugu horeysa dumar ah barnaamijka aragtida fikirka ka dhiibatay oo si wacan oga qayb qaadatay sahare islii adeer sugow oo asagana yara cajisan xanuunsan allah caafiyan leenahay wuu mahadsan yahay aragtidiisa salaad guurdoon islii xaafadda ku sugan yahay fikirkiisa aragtidiisa shariif mandheera shukran iley saaxiibkaasi faahfaahintiisa aragtidiisa iyo weliba sida ugu xil dheer oo markaas aragtida uga dhiibta asagana m nuur ama maxamed nuur dhegeysal banaani wuu mahadsan yahay cusmaan maxamed raam wuu mahadsan yahay xuseen faliir xagar jareer saaxiibka wuu mahadsan yahay axmed mandheera wuu mahadsan yahay abubakar mandheera wuu mahadsan yahay maxamed waa maxamuud dabcan maxamuud cabdullaahi barquuqe asagana wuu mahadsan yahay adeersugow qadka telefoonka ugu dambeeya asagana waa raalli adeer daa-uud oo qodka telefoonka isagana ugu dambeeyay wuu mahadsan yahay shukran shakuuran dhammaantiin waad mahadsantihiin dhegeystayaal jimco wanaagsan maalinta berito ayaa ballan inoo ah dhegeystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo